d star f m codka gobolka waqooyi bari aad dhegeysanaysaan dhegeystayaal kusoo dhibaada xunta wargeysyada waxaa laga qoreen soo xulub idaacadda star f m aad ka dhegeysataan dhegeystayaal wargeyskayada kale ah the daily nation standard ayaan dhegeystayaasha la wadaagna halka qeybaha dambe dhegeystayaasha aan fursad u siiyo saaka siday kusoo kaceen kuwa bariisteen maqalka idaacadana qeyba ka tahay dhegeystayaal waxaana halabaynila socsiyaa xubinta wargeysada yuusuf bakat aan soo qabto wargeyska u warasaaka wargeyska halkan wuxuu ku qoraya maxkamadda oo sheegtay in markaasi qiimaha shidaalka ay meesha ka saareyso tani markii ay go-aan ay ka gaarto guddiga in shidaalka qiimihiisa sare u kacay isbuucyadan aynu soo dhaafnay dhegeystayaal taaso iminka maxkamadda go-aan ay kasoo saartay isla sidoo kale waxaa wargeysada ku maaq doontaan cidda markaasi aadka ugu dhow ee wasiirada iyo weliba qorshooyinka ee dadaalada ay ku wadaan doorashada waqtigeeda markaasi labada kun labaiy labaatanka iyo habka ay meelaha ay kasoo kala jeedaan dhegeystayaal afar qof oo laga soo helay meel ama lasoo badbaadiyey ama sidoo kale meydkooda laga soo saaray webiga ay dhegeystaan intawaa inta isku xirtay kiyambu iyo sidoo kale machakos maxaa sababay sidoo kale dhegeystayaal aad maqli doontaan xubinta wargeysada waxaala ka qoreen raila odinga oo sidoo kale bartamaha dalka socdaal ku marayo dhanka krinyaga laikipia ayuu ku tegaya dhegeystayaal halkaasi oo dadka ganacsatada iskugu soo baxayaan ama sidoo kale uu kula kulmayo dhegeystayaal isla sidoo kale wargeyska bogiisa sideedaad waxaa ku arki doontaan ama ku maqli doontaan hadduu ibah raali ka noqdo gudiga gudiga waa guddiga macalimiinta gabadha markaasi u xilsaaran ee sheegaysa in iminkan dowladda ay ka codsanayso in lacagaha qarashaadka sanadkii traininka lagu siiyo ama annual training lagu siiyo macalimiinta ee qarashaadkeeda ay bixiso dhegeysa sida wargeyska bogiisa sideedaad u qorayo waxaan soo qabto wargeyska markaas iminkan faahfaahintiisa waxaala markaasi xogta dhammaystiran uu qorayo saaka kaga hadlayan ayaa tahay dhegeysa iminkan wargeyska wuxuu leeyahay waxaa waa kuwa markaas ugu awooda badan dhanka wasiir oo wasiirada dhegeysa uu warkacay wasiirka amniga gudaha doctor fred matiangi iyo wasiiro aada u tiro badan waana kuwa xubnaha adka ugu dhadhow madaxweynaha dalka iyo sidoo kale qorshaha iminkan ay wadaan doonayeen in ay wax badan ay ka bedelaan doorashadooda waana doorashada soo socota labada kun labaylaatanka maxay abaabulayaan maxayna sameeyeen maxayna sameynayaan dhegeysul xafiisyadooda ileen waxaa iminka la sheegaya wargeyska shalay xitaa uu kaga qoraya in iminkan faraha ay la soo galeen dhanka siyaasadda iyagoo markaasi xilalkooda aysan iska dhigin ama sidoo kale ay iska casilin dhegeystayaal wasiirka uu horey amniga ayuu wargeyska soo qata halkan waxaa wargeyska uu faahfaahinaya laleeyahay wasiirka amniga gudaha doctor fredri matsangi qaar ka mida xildhibaanada oo weliba qowmiyadda isaga uu kasoo jeedo ee loo yaqaano kisida waxaa markaasi dabcan ka codsanaya inuu hogaanka uu qabto qoomiyadooda iyo sidoo kale halka ay markaasi ku xoogan yihiin dhegeystayaal sida wargeyska uu ku qorayo waxaana keliyaga kaalin ama garab dhammaan ay hosmaanayaan halka madaxweynaha ugu sare ee dhammaan laakiin wasiiradan hosmaanayan waxaana taageero xoogan ay ka raadinayaan wasiirka beeraha peter munya isagana wuxuu leeyahay waa qofka markaasi shaqsiga ama kenya markaasi doonayo inuu ugu cadcadaado halkaasi oo sidoo kale isku keenayo kenya east unity ismaajinkooda iyo weliba wada shaqeynta ayuu halkan asagana ka talinaa wasiirka isgaarsiinta joy musheru waxaa asagana marka waa qofka shaqsiga keliya ka ciyaarayo in asagana mount kenya waa bartamaha dalka dhegeystayaal in weliba gobolka mount kenya in asagana uu qeyba maxwintiisa uu kaga ciyaaro sida wargeyska uu ku qoray saaka ilen waa xubnaha markaasi ugu sarsare ee dhanka wasiirada kuna markaasi doonayaan iskuna taxluujinayaan qeyb ama kaalin xoogan ay doonayaan inay ka qaataan doorashadooda waqtiga soo socoto ee labada kun labaiy labaatanka waana xubnaha markaas ugu weyn ay soo qabsanayaan dhegeystayaal waxaana waa isaga markaasi leeyahay dalbashada iyo xubinta iyo weliba kaalinta uu doonayo inuu ka ceero wasiirka isgaarsiinta ah joy musheru ukuryatani waxaa leeyahay wuxuu asagana qeyb markaasi kaalin weyn ka ciyaarayaa dhanka isku imaatinka isku kenidda waa kuwa markaasi waqooyiga dalka waana kuwa waqooyi bari iyo sidoo kale kuwa markaas xoolodhaqatada ah ayuu asagana kaalintiisa ka ciyaara leeyahay wasiirka waa wasiirka dhegeystayaal maaliyadda ukuryatani halkaasi oo kaga hadlayo laakiin waxaa horaan waxaa markaasi laleeyahay dhammaan waxay arrimahan oo dhan hoos imaanayaan madaxweynaha dalka oo asagana kaalintiisa markaasi uu doonayo inuu u adeegsado mase u maraan ama loogu maro asxaabtan dhegeystayaal sida wargeyska uu qoraysa dhegeystayaal laakiin waxa uu halkan wargeyska qoraya forging unity in northern kenya wuxuu leeyahay wargeyska arrin markaasi been abuur ah dabcan isku imaatin aan markaasi xaqiiqda xitaa wargeys kaste rasmiga uu ku qoraya dhegeystayaal faahfaahinta qeybta wejiga hore bogiis afraad fiiri wuxuu leeyahay forging unity northern in northern kenya dabcan waa been amuur isku imaatin ah uu wargeyska dabcan uu kaga qorayo uu leeyahay waa mid mar amuur ah oo markaasi dad qaar ay soo abaabulayaan soona dhisayaan laakiin loo soo adeegsanayo wasiirka waa wasiirka maaliyadda u koryataani karioko tobico wuxuu asagana hogaaminayaa dab markaasi ka socda weliba kulamo markaasi uu doonayo in qaar ka mid ah ay la yeeshaan ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga waana abaabulo dhanka siyaasadda balse uu qorsho fara badan asxaabtaasi kula kulansiinaya halkan wargeyska ku qoraya wasiirka caafimaadka mutahi kaagwe wuxuu leeyahay waa suurtagalnimada markaasi la sheegayo inuu u noqdo shakhsiga iyo weliba cidda markaasi usoo xulanayso ama loo soo xulanayo in ay u noqdo madaxweyne ku-xigeen waana running mates dhegeystayaal halka ninka xogeyaha guud ee xisbiga jubilee ravel tojo isagana wuxuu leeyahay wakhtigii imikan wasiirada masteeska ee siyaasadda ka ciyaari lahayeen ayaa la joogaa oo dib udhac xoogan inay ku imaada ma la rabo waxaana halkan eugin omalwa wasiirka dowlad wadaajinta isagana halkan wargeeska u qoraya waxaasoo dhanna ama wasiiradana dhanna waxay hoosmaanayaan madaxweynaha dalka qof walba qorsho kala duwan ayaa loo kala yeelay oo sida howlahooda markaasi ku dhammaystiri lahaayeen isku imaatinka iyo weliba sidii jahwareer xoogan siyaasadeed loo gelin lahaa wadanka qaayadoo markaasi loo adeegsanaya wasiirka waana habka iyo weliba istaraatiijiyadka tactiska loo ciyaarayo siyaasadda labada kun labaylabaatanka iyadoo laakiin shaqsiga iyo cidda markaasi u durbaantumayaan lasoo qaadan inkastoo laakiin ay u muuqato ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga laakiin badi waxay ka hadlayaan taageerada iyo weliba isku imaatinka sidaa qaab markaasi loogu soo abaabulilaa siyaasiyiinta iyo sidoo kale dadka ray-idka shacabka in ay xubin ee qaalin xoogan ay ka qaataan iyo weliba sidaa xitaa wasiirka dabcan batroolka waa wasiirka john muyes isagana waxaa leeyahay wuxuu yahay rajada markaas influence qofka sida uu ku gaarsiina qoomiyadaha in ay markaas codbixiyaasha ama codkooda ay dhiibtaan sanadda labada kun labaiy labaatanka waa habka qaab istaraatiijiyadeed wargeeska saaka faahfaahintiisa macluumaadkiisa uu aada ugu faahfaahinayo ogana hadlayo xogta iyo weliba waxyaalaha markaas u qarsoon madaxweynaha dalka uhuru kenyaata iyo xildhibaan dabcan iyo wasiiradiisa kadib markuu ka dego iyo habka uu doonayo in uu kaga dego isagoo sumcad uu doonayo in wasiirada xitaa qaybkood uu kaga dego wargeeska halkan dhegeysta wuxuu qorayaa qaybta markaad fiiriso boga koob iyo tobnaad wuxuu leeyahay waxaa markaasi lasoo saaray meydad saddex ah oo rag ah iyo weliba hal qof dumar ah kuwaasoo meydadkooda lasoo saaray laba maalin ka hore waxaana meedadka la sheegaya qof ragga ah iyo weliba gabadha markaas shalay lasoo saaray waxaana laga soo haray masinga dams oo haddii lasoo qaaday waa maalinta galinka dambe isla maalintaasi dabcan waxaa haddana laga soo qabtay lasoo saaray maids kale lagana soo qabtay river bank oo kiambu iyo machakos dhexdooda waxaa hadda la garan layahay dadka meedadka iyo weliba dadka dilayo qorshahana uu adeegsanayo sida wargeyska boogis koobitanaad saaka uu ku qoray macluumaad fara badan oo kaga qorayo iyadoo ay soo noqonoqonayso dhibaatadan dilka iyo weliba qorshaha laiskugu degayo oo isku laanayo sida wargeyska uu ku qorayo waxaana weliba markaasi aan la garan layahay sababta cidda ka dambeyso waxaana dabcan sida qaar ee ka mid ah sheegayaan in suurtagalnimada dadkan la kala cadeynin iyo waxa ay markaasi u joogaan laakiin wakhtigii u dambeysay sida qaar kuma sheegayso waxaa la sheegaya mr stanley matuuc soddon iyo afar sano jirka ganacsadaha ah waxaa marka hore markaas la sheegaya in laga qaaday oo laga qodo dukaankiisa oo ku yaalo kimunyo trading center katundu south ay ku yaalay over lowi ka hore waxaana qaraabadiisa eheliisa sheegaya matuwa oo markaasi ka shaqeynaya telefoonada dabcan ripaya ama ripaya telefoonada ku sameynayay waa kuwa markaasi farsameyn yaqaanada telefoonada ayaa la sheegayaa balse waxaa leeyahay waa halkaas iskudhac xoogan ka imaadeen laakiin waxaa qaadeen waa lix rag ah oo civilian cloth qabaan waa kuwa dharcadka ah ayaa leeyahay laakiin lakala garanan waxay yihiin laakiin meydkiisa oo keliya laga helay iyo gaarigii ay wateen oo ah private vehicle waa gaari markaas gooni ah aan garanaynin kaasoo shaki fara badan ku abuurtay waxaana kadib xaaskiisa dadka ay ku wargeliyeen in baaritaano ay ku sameeyaan ciidamadan garab ay ku siiyaan laakiin waxaa la helay meydkiisa sida iminkan ay ku raadinayaan ama lagu raad joogo sidii lagu heli lahaa laakiin waxaa la soo saaray meydkiisa dhegeystayaal haddaba dad fara badan ayaa markaasi lagu tuuraya webiyada sidoo kale la dilayaa iyadoo qorshaha iyo waxa ka dambeeya inaasan la garanaynin waxaa ka dambeeya in aan aqoon saa loogu fahamsanayn sida wargeyska faahfaahin uu kaga bixinayo iyadoo iminka la doonayo in arrintan loo aada loo soo fargeliyo waxna xoogna laga helo sababta iyo dadka waxaa dilaya dadka ka dambeeyo iyo waxyaalaha cadaawadda u dhexeeyo yaana ka dambeeya sida wargeyska saaka uu qoraya boggiisa koob iyo tobanaad dhegeystayaal kadib markii sicir bararka sare u kacay dhanka weliba shidaalka ah waxaa iminka maxkamadda ay xukminaysaa kuna tilmaamtay inay ka hor istaagayso in shidaalka sare lagu qaadi karin oo sidii hore lagu soo celiyo sida wargeyska qeybtiisa dambe uu ku qoray wargeyska the daily nation wargeyska wuxuu halkan markaasi laga codsaday in qeybta markaasi wasaaradda iyo weliba maxkamadda iskaga codsanayo in ay qiimo xoogan oo hoos loo dhigo sida markaasi looga codsa kenya revenue authority waa k r a oo markaasi sare u qaada qiimaha petrolka oona ku dartay soo saarka ilaa iyo afar dhibic sagaal toddobo waa sida markaasi line upka u degsan ee sanad waliba inay qeybteeda ku darto laakiin sidii waa si kasta ahaatee xaliga kenyaanka ayaa aada markaasi ula fajaacsanaa oo dhibaato xoogan ku imaata qiimaha weliba sare loogu sii qaadayo canshuuraha waxyaalaha asaasiga ay markaasi ku nool yihiin waxaana ka dheeli sugayo kooda oktoobar in arrintan dhaqan gasho laakiin arrintan waxaa hor istaagtay maxkamadda waxaana sheegtay in ay sidoo kale iminka loo dulqaadan karin waxyaalaha markaasi sare u kacooda ku imaan kara waxaa ka mid ah dhegeystayaal goobaha markaasi lagu cabo baarka sigaarka la cabo biyaha botolka iyo juiska waxyaalaha enerjiga loo yaqaano iyo sidoo kale qamriga drink oo ayadana sare usii kici lahayd waxyaala fara badan lasoo qaado halkan loo soo cuskanaya iyadoo markaasi maxkamadaha maxkamadda ay ku sheegtay in iminkan qaab istaraatiijiyadeed ee wasaaradda ay la imaadaan iyo weliba wasaaradda u xilsaaran batroolka iyo sidoo kale wasaaradda maaliyadda in iyo tan miningka inay qaab istaraatiijiga la imaadaan oo hab maamuus wanaagsan ah ee markaas wax loogu dhimi karo sida maxkamadda ay ku tilmaamtay shalay iyadoo wakiilada qaar ay u doodayeen sida wakiilka qareenka kenneth omondi oo markaas ugu sheegay dowladda in ay markaasi tahay inaysan u nixinin saran ugu qaadayso dadka shacabka shidaalka shidaalka dee mar kor loo qaadana ama sare loo qaadana waxaa kor u kacaya qutul duruurigii waxaali markaasi ay ku noolaayeen baarlamaanka oo arrintan horaan diiday oo sidoo kale codkooda waxaa markaasi laga diiday oo in ay ka hadlaan qiimeynta ayaa sare usii kacday dhegeystayaal oo markaasi xiisad kale sii dhalisay sida wargeyska uu qorayo saaka wargeyska guddiga markaasi shaqaaleysiinta macalimiinta ee dalka ee t s c waxay iminkan dowladda ka codsanaysa inay sidoo kale qeyb ay u dejiso habka sida wax loogu bixin laha sanadka ama sanad weliba annually training lagu siiyo ama sanad weliba lagu siiyo macalimiinta training ama tababaro lagu siiyo si ay hababka ama kubcinta sare loogu sii qaado dhanka waxbarashada qeybaheeda kala duwan sida wargeyska boggiisa sideeda uu qoraya saaka isla wargeyska the standard wuxuu qoraya qeybtiisa lixaad waxuu leeyahay halkan raayila odinga oo asagana markaasi isku qaylinayaan dabcan dadka taageerayaasha iyo weliba codbixiyaasha uu ku sugan yahay bartamaha ama socod oo xoogan uu ku marayo dhegeystayaal uu ku sugnaa kinyeri karatina town ee mount kenya gobolka halkaasi oo qaar ka mid ah siyaasiyiin ay iskula socdeen ama ay ku wada socdeen raayila odinga waxa uu doonaya in sidoo kale ula kulmay dadka ganacsatada ah dadka maalqabeynta ee mount kenya halkaasi oo sidoo kale ay kaga hadleen sixir bararka iyo weliba qutul duruuriga waxyaalaha markaasi isbadbedelayo taasuu sheegay inay iminkana iskala kaashanaan doonaan sidoo kale waxayna iskala qaban doonaan dhegeystayaal halkaasi ay ku helinayaan qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo weliba kuwa gobanarada sida gobanaha county oo dabcan waa mount kenya gobana sida jemi senyoro kiambu laga soo doorto nakuru lee kianjui iyo sidoo kale ndiritu muridi oo laikibia dhegeystayaal waxaana wargeyska uu faahfaahinaya oo sidoo kale halkaasi uu kula qabtay kulana kala duwanna uu kula maray laikipia iyo sidoo kale kirinyaga meelo badanna uu doonaya in bartamaha uu socdaalo ku maro halkaasi uu kaga hadlaya mar waliba uu kaga hadlaya meel waliba istaago dhanka dhaqaalaha iyo weliba sare u qaadida wax ka bedelka dhaqaalaha sanadka labada kun labaylaatanka waxaana markaas u sheegay in xisbiga xaakim jubli oo uu madaxweynaha horkacayo in markaas uu ku guuldareyso waxyaalihii as-aasiga loo baahnaa in ay wadanka ay ka qabtaan taasuu ku sheegay in ay hoosdhac hoogan uu ku imaaday oo la doonaya iminka wax laga qabto waxaana eed dusha uga tuurayay xisbiga talada haya jubilee kaasuu ka sheegay in ballanqaadadii sidii rabay isan oga soo bixin tiradana ku saarin horumarinta asagoo sheegay in ay tani ay tahay mid ay ka bedeli doonaan ama wuxuu ka bedeli doono sanada labada kun labaylaatanka waa tahay dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysaneysaan dhegeystayaal star f m dhegeystayaal halkana sidoo kale ruto wuxuu ka hadlaya isagana siyaasadiisa labada kun laba iyo labaatanka wuxuu leeyahay in dhammaan uu xisbiyada markaasi u madax banaan yihiin qaarna ay xulafo ay la yeelan karaan xisbiga ee uu hogaaminayo u d a halka qaarna markaas qayli horaan laga waday lagu sheegay in markaas lakala soocayo ama sidoo kale la kala qaadayo laakiin waxa uu leeyahay xisbiga u d o mid kenyaan dhammaan iyo qowmiyadaha wadanka dhammaan ka turjumayo san la kala qaadaynin uuna la kala bixinaynin laakiin waa arrin markaasi soo baxday kadib markii qaar ka mid ah siyaasiyiinna ay sheegeen in xisbiga markaasi faraha uu ku hayo sidoo kalena uu doonayo sida asaga uu u maamulo waa arrin markaas dhaliil loo jeedinaya madaxweyne ku-xigeenka laakiin wuxuu sheegayaa cid walbana inuu cid waliba inuu soo dhaweynayo kuna soo dhaweynayo xisbiga ee u d a haddii xubin kaga noqonaysa ayna tahay mid free oo aan lacag markaas looga baahnayn qofka shaksiga sida uu wargeyska uu ku qoray saaka kadib kulamo kala duwan oo naarok iyo meelaha qaar uu ku qabtay noogala hadlay dhallinyaradana ku booriyay in ay kusoo biiraan dhegeystayaal idaacadda star f m oo codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan aroori suuban waxaan filaya si wacan oo qurux badan inaad dhammaantiin kusoo wada kacdeen sidoo kalena saakay masaajidada aad ku wada aadeen halka hablahana guryaha ay ku wada tukadeen caruurtiina sidoo kale iskuullada la wada diray halka iskuullada iminkan la xiraya dhegeystayaal waxaan filayaa jawiga reerarkii dadka waayeelada oo guryaha jooga waxaan filaya si wacan in loo daryeelayo dhegeystayaal waayeelada baryahan waxaan u maleeyaa in aan war laga hayin waayeelka waa muhiim in wakhtiga in laga warhayo inuu soo kacay iyo sidoo kale in isha kulul uu baahan yahay la siiyo oo laga warqabo oo dhahdo aabbo hooyo ama eyeeyo ma soo kacday ma soo nabad kacday hayee maku siiya ma qurcanaysaa una qabayso waana shay muhiim ah dhegeystayaal markii jaarkii qaraabada laga soo tago dhegeystayaasha qaadka telefoonada subax wanaagsan aan ku salaamaya walaal soo dhowow wcalaykum salaam waraxmatullaahi barakaatu cusmaan maxamed sheekh waan ku salaamaya saaxib soo dhowow aad iyo aad
waad sheegaysa anagu dee meel kulbaan isku joognaa qowbaan ma jira waayeelaha shaha aroortaa loo kariyay arigaan dareysanaynaa ilmihii iskuulka taxaam noo aadeen dugsiga way dhigtaan barwaaqa boqol boqol soob baan ilaahay ama siiya iyo barwaaqa soob ilaahay hala baryo aamiin aamiin shukran cusmaan aada bu mahadsan yahay walaal soo dhowow malaal waan ku salaamaya wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu sheekh ducaale soo dhowow
waa nabad baa lagu baryay walaa wax dhib ma jiro aye nabad baa lagu soo toosay cadda furud waaye wax dhib ma jiro aad baad mahadsan tahay ducaale ambasa qadka telefoonka xigaha soo dhow walaal magacaaga
magaca cabdiraxmaan sharaf cabdullaahi oo jooga nairobi waala fikri sharif haye
waa fiicana walaalahay nabad baan ku waabarisanay milxaa iyo barwaaqo iyo basbas waxaa aada loo hadalayaa arrinta maxkamadda ay laashay kordhinta shidaalka ay soo saareen marka intaas ayaa la hadalayaa waana barwaaqo waana basbas aad baad mahadsanta shariif shukran dhegeysaa qadka telefoonka xiga soo dhowow waa ku salaamaya walaal magacaaga
علي هذا هذا محمد بليل هذا من صلاني هيا آدم.
عريشلي يقول لك كمبلي waa ku haye saluugyahay carish ley saaka عريشلي يقول يا الحمد لله بس بس بالواقع انت المغرب هذا لو بري هذا لو سوقع mhm
بس والله درا الحمد لله رب العالمين ابارت رايت او ابارت mm ابارت بنا يصدي ما له دلك aad iyo aad aadan umaadsan yahay masalaan naga soo wacay soo dhow walaal magacaaga wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu maxamed tawana gaarisa dhika buri saaxib Dhiga.
abarigu fiican yahay jawigu degan yahay amnig sidoo kale alxamdulilah mm abaar umalaga calacalaya abaarta ilaah naga soo bixiyaan leenahay aad iyo aad baanan ku salaamay saaxib aad baad mahadsan tahay qadka telefoonka soo dhowow
halo salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu subax wanaagsan
alxamdulilah haye saciid dooga walaga taagab magaca
saciid taagaba siciid haye waaqay waaye alxamdulilah mhm
aslaasi barwaaqo waaye
soo dhowow ku salaamaya subax wanaagsan
yusufu ka soo wanaag saaxiib subax la mid ah
oo cali sanku gaarisa cali haye
alxamdulilah intaan ka warqabo jibla intaan degan yahay alxamdulilah mhm
dhaqdhaqaaqa iyo waa ganacsiga alxamdulilah si si ilaah u talagala waay mhm
marka dhege dhammaan dhegeystayaasha maxaa leeyahay subax wanaagsan subax la mid ah qadka telefoonka soo dhow walaal waan ku salaamaya magacaaga
magacayga waxaa la yidhaahaa maxamed madkeena halkee
waxaan joogaa meesha la yidhaaho bofow meel la yidhahaan jooga tarakaniit
tarakanithi ha haye county ameru aha meeshaasaan ku noolahay alxamdulilah baadiyaan ku baryay niyo abaar baa jirta mhm
marka waan fiicannahay alxamdulilah nabad baan kusoo kaanay wax magaaladan ka warrama mala baadiyaan joogaa marka baadiyaha nabada areeha way dareeree xaaladda waa isookay maasanid qadka telefoonka u dambe soo dhowo walaal magacaaga السلام عليكم يوسف بكر calaykum salaam waraxmat ullahi barakaatu رشيد إبراهيم بمواني rashiid ibraahim pumaani soo dhowowgaas وفي عنا وكي عبد وفي عنا haye aada baan fiicana waa kee waan maanta waxaa la hadalhayaa un saliidaan maxkamadda ay ku dhaaqday taas baa lagu faraxsan oo la hadalhayaa un aada iyo aad
aada way waa fiican walaalo waa maxsan tahay walaalkay shukran dhegeystaasi hayaa qadka telefoonka u dambeeya idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bare dhegeysanaysaan dhegeystayaal dhammaan meel walba joogtaan kulanti wacan oo wanaagsan barnaamijka hogaanka dhegeysan arrimaha gargaarka binaadnimada qaxootiyada oo talaado weliba idaacadda star f m aad ka dhegeystaan dhegeystayaal barnaamijka waxaa daadihinayaa nila socodsiin doonaa ilaa iyo inta saacadda laga gaaray tobankii qadarka soddon daqiiqa ee barqanimo yuusuf bakat hadduu eebah raalli ka noqda dhegeystayaasha ayaan fursad u siin doonaa haddii aan ka gaarno haddii aan ka gaarno insha allah waan ka gudbi doonaa qodobo aada u tiro badan ayaa maqli doontaan dhegeystayaal qaramada midoobey iyo waa qaramada midoobey ee yurub iyo midowda yurub oo war ka soo saaray xaaladaha kusoo wajahan soomaaliya iyo sidoo kale w f v oo sii dhimaysa cuntada markaasi qaxootida ah la siiyey dalkani kenya waxaa sidoo kale dhegeystayaal maqli doontaan warbixino kala duwan ay soo saartay hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan caruurta ee unisef sidoo kale dhegeystayaal warbixin markaasi dhammaystiran ee kaga hadlayso somalia humanitarian situation report ee soo saartay dhegeystayaal oo arrimo kala duwan iyadana looga hadlayo dhegeysta abaaraha ay qayb ka tahay waxaad maqli doontaan dhegeystayaal warbixinadii u dambeeyey ee qaramada midoobe bogagooda ay soo dhegeyso kagana hadlayso warbixinada ee dadka dhibaatayada kala duwan ay soo food saarto kagana hadlayso caqabadaha markaasi looga gudbi lahaa sidoo kale dhegeystayaal maqli doontaan soomaaliya abaarihii markaasi iyo middan imikan aadka looga deyrinayo markii laisku barbardhigo sanadii labada kun sagaal iyo tobankii warbixin qaramada midoobey qaybta oja ay soo saartay may iyo lacagtii markaasi loogu deeqay iyo iminka lacagta aada u tiro badan ay u baahan tahay qaramada soomaaliya arrimahaas ayaan dhegeystayaal isula gorfeynaynaa isla fahmi doonaa dhegeystayaal hadduu eebaha raali ka noqdo intaan hawada barnaamijka uu ku jiro arrimaha gargaarka qaxootinimada oo aad mar waliba idaacadda star f m aad ka dhegeystaan talaada weliba war qoraal ah ay soo si wadajir ah u soo saareen qaramada midoobe iyo midowda yurub ayaa kaga hadleen xaaladaha soomaaliya gaar ahaana dhibaatooyinka caalamiga ah sida cudurka asafmarka covid sagaal iyo toban gurmadka cimilada wasaqaynta luminta noolaha iska hor imaadka iyo weliba masiibooyinka kale qoraalka ayaa lagu baaqay in markaasi laga qaado tallaabooyin wax ku ool ah oo markaas lagu xoojinayo habka wax soo saarka beeraha ee dalka soomaaliya sidoo kalena waxay xuseen in si loo baaha in si dhaqsi ah loogu baahan yahay tallaabooyin deg deg ah si wax looga qabto caqabadaha ay saameynta taaban karto bini aadamka ee la xiriira nafaqa xumida soomaaliya oo leh qaar ka mid ah herarka nafaqa xumida ugu sarreysa ee dunida iyo wida midda soomaaliya ee kaalin xun ama kaalin aan wanaagsaneyn ay kaga jirto sida warbixinta qaramada midoobey dhammaan ay ku wada qorayeen kuwada xusayaan qoraalka ayaa lagu yiri intaa waxaa dheer dhibaatooyinka cimilada ah ee cudurka usii dheer waa caalamiga ee usii dheer cudurka safmarka covid sagaal toban gurmadka cimilada washaqaynta warshadaha dhuminta noolaha iyo weliba iska horimaadka iyo masiibooyinka kalemu waxay markaasi muujinayeen khataradaha iyo weliba nuglaanta weyn ee nidaamka cuntada ee soomaaliya taasoo khatar ku ah aadanaha ayaa lagu yiri bayaan si wadajir ay usoo saareen qaramada midoobey iyo midooda yurub magaalooyinka muqdisho iyo hargeysa waxaa shir ku saabsan dood cilmiyeed wadatashi ee danayaasha ilaa iyo afar iyo toban ilaa iyo lix iyo tobankii bish sebtembar ay ku yeesheen in ka badan lixdan danayaal ah oo soomaaliya ee kala matal ay dabcan ay ku kala matalayaan kuwaasi waxaa ka mid ah bulshada rayidka waxgaradka aqoon-yahanada iyo weliba ururada aan midowga ahayn aan dowliga ahayn wakiilka dalka soomaaliya ee cunada ee u fadhiya faw intinio de beta shamit ayaa tilmaamay in xal u helidda dhibaatooyinka gaarka ah ee nidaamyada cuntada ee soomaaliya aysan keli ah baahnayn ama u baahnayn fahamka xiriirka ee ka dhexeeya qeybaha nidaamka waxaa luu yiri qoraalka markaan eegno xaaladaha soomaaliya nidaamyada cunnada waa muhiim si wax looga qabto baahiyada dadweynaha si ay cunno waa si cunna waa cunaan waa si ay wax u cunaan cunto ammaan ah wax qabadkeeda teeda ay tayeysan tahay u qaataana cunto caafimaad leh iyo weliba inay yaraadaan cunno yarida iyo nafaqaaxumida darada markaasi soofa soo food saarto sanad weliba waa sida maamulka ninka u xilsaaran barnaamijyada midooda yurub ee luka belgara uu habka qoraalka uu ku yiri sida laga soo xigtay qaramada midoobey qeybta u n-ka aqoon iswadaarsi wadatashi ah waa tallaabo kor loo qaadayo si isbedelka cimilada iyo weliba qaybka markaasi imikan daryeelka looga doonayo soomaaliya in looga gudbo xaalaadaheeda dhibaatada ay soo noqnoqoto keeni karaysa inay tahay mid lacagad aada u tiro badan u baahan sidoo kalena looga gudbo sida qaramada midoobey iyo midooda yurub ay isku wada raaceen haddaba dhegeysta sida qaramada midoobey aqoon dabcan ay isweydaarsanayaan oo sidoo kale ayaha mustaqbalka ee ka tashanaan soomaaliya waxay sheegeen waa tallaabo kor loogu qaadayo isbeddelkan waa waara oo oo loo dhan yahay in nidaamyada cuntada noocyahaasi oo kale waxa uu loo helo danayaasha waxay aqoonsanayaan caqabadaha muhiimka ah ee meelaha markaasi laga soo galo siyaasadda ee alhabuurka leh iyo weliba halka maalgashiga isbedelka nidaamyada cunnada waara waxaana markaasi kaga degeysaa ama sidoo kale leedahay in loo helo mar waliba in la helo cunto joogto ah cunto waari karayso iyo cunto markaasi u baahan tahay qaramada midoobey iyadoo isla kaashanayn hay-adda qaramada midoobey u qaabilsanooyinka adduunka w f b hay-adda qaramada midoobey warbixinteeda waxay markaasi ka dooneysaa in iswadatashi wadakaashi xoogan wax looga qabto si dhibaatada marwalba kusoo noqnoqto wadanka soomaaliya looga gudbo iyadoo loo mari karo magaalooyinka waaweyn iyo sidoo kale ismaamulada ee county ee uu ka tirsan yahay wadankaasi soomaaliya waxaana sheegaysa caqabadaha ugu iminkan ku horgudban inay tahay markaasi kala dambeyn la-aanta iyo weliba in goobo qaar ay markaasi xogta rasmiga aansan laga soo geli karin ama laga soo aroorin karin sabab amni darro xumida waxaa haddana usii dheer kaalinta xoogan ee ka qaatay sida xitaa qaramada midoobey qaybta markaasi hay-ada ay kaga hadlayshay oo caruurta unisef ee ku sheegaysa in tilmaamahan iminkan aan loo baaqsan karin looguna kuna adkaan karto nolosha in lagu sii wado kuna sii socon karayso ilaa sanadka kale laga gaara laba iyo labaatanka waxay isku soo barbaragtay sanadihii labada kun toddobiyo tobankii labada kun sideed iyo tobankii labada kun sagaal iyo tobankii waqtigaasoo aada u adkeeda nolosha soomaaliya kuna muuqata mid iminkan sidoo kale kasoo kabsanaysay muddooyinka u dambeysay waxaana ay ku sheegtay kuna tilmaamtay inay la soo daristay xanuun kale oo dhibaato markaasi dunida ku haya covid sagaal iyo toban kuna sheegtay in howlihii markaasi loo baahnaa dhankaasi loogu weeciyey wax qabadkii gargaarkii la doonaya in loogu fuliyo keentana nusqaan xoogan inay ku imaato waa dadka howlwade waa howlwadeenayaasha kuwa markaasi samafalayaasha iyo sidoo kale kuwa dinaya arrimaha soomaaliya oo qeyb hoggan doonaya inay ka qaybtaan arrimaha gargaarka biniaadinimada iyo weliba sidii xoolaha dadka beeraleyda wax loogu qabto oo uga gudbaan marxaladaha abaarta soo noqonoqoto dhegeystayaal sida qaramada mid warbixinteeda ku sheegayso ee aada uga faallownayso waxaana ma ay ka aada ugu fogatay kana dheeraatay sidii wax loogu qaban lahaa dhanka beeraleyda dadka dhibaatada soo food saartay waxaana qoraalada ay aada iskugu soo dabadhacayeen sida markaasi ay ugu xun yihiin oona iminkan ay doonayaan inay u gar istaagaan dowladda federaalk soomaaliya uu horkacay madaxweynaha dalka soomaaliya maxamed cabdalla farmaajo waxay tillaabooyinka ay ku sheegaysaa in cimilada xoogan ee dhibaatada ka taagan ay keentay in geedi socodka iyo weliba hanaanka aan dooliga ahayn qaab ka mid ah ay ku kala socdaan taasi ku keentana qorshaha soomaaliya in hoosudhac xoogan uu ku imaado isla arrimaha dhegeystayaal qaxootiyadah ahi biniadinimadan aan ku guda jirnaaye waxaana markaas iminkan aad maqlaysaan warbixinta qaramada midoobey ee soo qartay hay-adda cunnada adduunka ee w f b ayadan waxay shaacisay in qorshaha lagu yareynayo dabcan lagu yareynayo qoonada waa qoondada markaas cuntada ee la siiyo qaxootiga ku nool gudaha dalkani kenya waa kuwa kaakuma iyo sidoo kale kuwa xeryaanka qaxootiyada dhadhaab agaasimaha w f b ee dalka lauren landis ayaa qaadashadaasi go-aanka ah u aanayey dhaqaale yari oo markaasi soo food saartay kuna sheegay in tilmaamo xoogan ay markaasi looga bixin karo ama sidoo kale lagu saadaalin karo kuna imaatay cudurka safmarka covid sagaal iyo toban iyo dowladaha ay markaasi aadka ugu tirsanaayeen kuna yaraadeen inay halkan gaarsiiyaan ama koobihii markaasi loogu talagalay qaaradaha afrika si kusii badanay dhibaatooyinka hore leh waxay sheegtay in ujeeddada ah laga leeyahay ay tahay in kheyraadka yar ee iminka la haysto ama keydka u haya loo isticmaali karo ilaa dhammaadka sanadkan taasoo keentay inay nusqaa xoogan ku imaatay oona markaasi waa keydka aan laga soo bixin karin sidoo kalena aad loogu yareen karo ama loo gagaabin karo sidii wax looga gudbi lahaa dhibaatada qaxootiyada kusoo food leh dhegeystayaal sida markaasi ay ku sheegayso lauren lendis waxay sheegaysaa in go-aankeeda markaas ay tahay mid wax xal loogu heli kara looguna raadinayo si dhibaatada sidoo aysan usii darin lauren ayaa intaasi ku dartay in afar boqol afartan kun oo qaxootiya ku nool kenya laga bilaabo bisha tobnaad ee sanadkan ay heli doonaan keliya boqolkiiba shan iyo konton iyo laba cuntada markaasi hore loo siin jiray taasi dhibaato xoogan ku imaan karta ama nusqaan xoogan ku imaan karta kuwaasoo iminka dhaliilo fala badan u jeedinaya hay-adda qaramada midoob u qaabilsan qaybta cunnada waxaana ay iminkan dadka halkaasi ku dhaqani doonayaan in arrinta lasoo fuligeliy sidoo kalena ay keliya ku tirsan yihiin hay-adaha qirgaarka biniaadinimada waxyaalaha ay bixinayaan oosan ay markaasi helin caawinaad kale marka laga too dad khayra oo qoysas ah dowladda markaasi loo jira looga soo biiro laakiin dhammaan dadka halkaa ku wada dhaqan ma heli karaan ama sidoo kale ma heli karaan cunno dhammaystiran ama ma heli karaan inay dabcan inay wax ku iibsadaan lacag ama dukaamaha wax ay kaga soo iibsadaan taasoo markaas ay ku yihiin marti waddankan kenya waa kuwa markaasi kusugan xeryaenka qaxootiya dhadhaab iyo sidoo kale kuwa ku sugan dadka kaakuma waxay sheegtay in ujeeddada markaasi laga leeyahay kheyraadka in in markaasi hoos loo dhigo sidoo kalena loo fiiriyo dadka tirada badan ee ku nool kenya ee qaxootiyada markaasi u diiwaan gasheen ay gaaraysa afar boqol afartan kun waxaana markaasi leeyihiin in boqolkiiba hoos loogu dhigi doono konton iyo laba taasoo lagu sheegay in loogu kala yareen doono cunnada waxay carabka ku adkaysay in xilligan oo abaaro taagan ay aada u taagan yihiin in cuntada ama cunnada markaasi laga sii dhimi in laga sii dhimo qoysas liita oo ay tahay arrin qalbi jab ah balse aynan jirin waddo kale oo markaasi hay-adda ay u furan oo keliya markaasi in ay qiimihiisa in markaasi hoos lagu dhigo laguna yareeyo tiyada markaasi rasmiga ee laga doonayo in hoos udhac xoogan uusan ugu imaanin waxaana hay-adda qaramada midoobe qaybteeda gargaarka biniaadinimada weli dan u xilsaaran dhanka hay-adda cunnada adduunka ay ku sheegaysaa iyadoo loo soo maray lauren kuna sheegtay in ay dhibaatadan ay dadka kale aysan la dareemin waxaana dunida dhammaan ay dareemayaan baahi ama gaajo weliba cunnayari markaas dunida soo food saartay iyadoo qeybaha kale sidoo kale warbixin xoogan aad ku maqli doontaan kuna dhegeysan doontaan dhibaatooyinka iyo weliba marxaladaha kala duwan ee soo food saartay qaramada midoobey waxay sheegaysaa keedka iminkan howlaha ay ku jiraan inay boqolkiiba konton loogu adeegsan doono inteera soo hartay waana bisha tobnaad oo iyo bisha koob iyo tobnaad bisha lab iyo tobnaad taasi ay ku sheegayaan in marxalada ay intaas keli ah ay tusi karto ama diiwaanka qaabka istaraatiijiyadada u dejiyeen sanadkan sidoo kale ay ka hor dhaceen taasoo ku sheegtana in ay hoos udhac xoogan ku imaan doonto boqolkiiba konton iyo laba loo adeegsan doono dadka raashiinka la siinaya dadka qaxootiyada kuwa ku dhaqan xerooyinka qaxootida dhadhaab iyo kuwa kaakuma waxaa sidoo kale hay-adda soo hadal qaaday hay-adda culimada adduunka w f b aad u soo hadal qaaday dhibaatada ka jirta abaaraha xoogan ee cid waliba ama qof waliba u baahan yahay in gargaar taageero loogu fidiyo marka laga soo tago dadka markaasi waa kuwa waa marka laga soo tago dadka waa marka laga soo dadka qaxootiyada dhegeystayaal waxaad jiraan dad fara badanna ay sheegayso ah, kuwa markaasi martida loo yahay sidoo kale kuwa markaasi aan ah- dowladaha aan awoodda lahayn cagooda sidoo kale aan ku istaagi karin kuna yaraan karto qiimaha kuna sheegtay in ay u baahan yihiin gargaar bini'aadanimo waxaana hay-adda qaramada midoobe sheegaysaa tirabadan xoogan inay tahay mid danahooda keliya loogu ho- ay danaynayo looguna wadi karo howlaha kadib xu- cunniyari xoogan oo soo foorsa- oo soo foorsartay haday hay-adda qaramada midoobe qaybta u qaabilsan cunnada adduunka w f b landis ayaa sidoo kale ka digtay in cundan in inay dantu ay ku qasbi karto dhammaadka sanadka labada kun koob iyo labaatanka inay gebi ahaanba joojiyaan taageerada ay u fidiyaan qaxootiga haddii aan helin dhaqaalaha loo baahan yahay oo markaasi horaan ay cabasho kaga gudbeen wadamadii dhaqaalaha ku bixin jiray sidoo kale taageera ku bixin jiray sidii wax loo gaarsiiyey dadka qaxootida keliya maaha kuwa xiriirka qaxootida dhadhaab balse kuwa markaasi ku sugan dunida iyo weliba kuwa ku sugan ge- qeybaha kala duwan laakiin qoondaynta ayaa markaas u badnaan jirtay xerooyinka kuwa kenya ee kaa kuma iyo sidoo kale kuwa xerooyinka qaxootida dhadhaab waxaana ay sheegaysaa in dadaalada weli ay ku taxlu- isku taxruujinayaan sida laadis ay ku xaqiijinayso lagaan heli lahay lacag taageera ah oo badan habka markaas horaan loo dejiyey ayaa is iminkan isqaban la waa qeybkaas ee istiraatiijiyadeed ee degaan ama loogu dego habka maamuuska loogu doonayo in howl dhammaystiran loogu fidiyo sanad weliba waxaa sheegaysaa in sanadkan xitaa ay suurtagal ay noqon karin in la helo gebi ahaanba Eh, taageerada markaasi loo fidin jiray iyadoo horaan ay ku sheegtay boqolkiiba konton iyo laba cuntada markaas in dad la gaarsiin doono dad buka- dad waxaa jiraan sabool ah dad aan awoodi karin sida horaan ay ku sheegay hay-adda qaramada midoobey waxay deeqbixiyaasha ka codsatay inay markaasi kordhiyaan lacagaha ay hay-adda w f b ugu deeqaan si xaalado adag ay dheeraad ah loogu hortago agaasimaha w f b ee kenya waxay markaasi sheegtay inay tan iyo sanadkii labada kun sideed iyo tobankii ay ku adkeyd inay qaxootiga ay siiyaan qoondadoodaas dhammaystiran ama qoondad dhammaystiran ee cuntada markaasi loogu talagalay bishii tobnaad ee sanadkii hore ayaa dantu keentay in w f b ay boqolkiiba siddeetan ilaa iyo lixdan dhinto cuntada markaasi la siin jiray qaxootiyada hay-adda ayaa u baahan lacag gaaraysa afartan dhibic afar milyan oo dollarka maraykanka si cunno joogto ah loogu filin ugu filan markaas ay ay ku helaan qaxooti ku jira qaxooryahanka dhadhaab kuwa kaakuma iyo weliba ka- kalabo- waa ka- waa kaloobeyaay ee muddo lix bilood markaasi aan waxba helin sidoo kalena ay aada ugu yar yihiin in markaasi cunno halkaasi lagu gaarsiiyo sida hay-adda qaramada mid warbixinteeda dhammaystiran ay ku sheegayso saddex iyo labaatan dhibic sagaal milyan oo dollarka oo dhaqaalaha ka mid ah ayaa markaasi qaxootida la- loo siinayaa qaab markaasi lacag cadaan ah oo makaash ah halka afar iyo toban dhibic saddex milyan oo dollar ah markaas lagu iibin doono cunno waxaayadda markaas isku taxliijinaysaa doonaysana in ay qayb markaasi farsamaysan ugu beddesho dadka lacagna ahaan nooga dhigto lacagtaasoo ku tilmaantay saddex iyo labaatan dhibic sagaal milyan oo dollarka maraykanka waa lacag markaasi aad u tiro badan oo qaxootida loogu talagalay sidii noloshooda wax uga qabsadaan ogana iskuna kaafiyaan kagana gudbadaan marxaladaha kala duwan ee iminkan ay food- soo food saarayso ayadoo sidoo kale iminkan baaqi u dirayso wadamada markaasi burwaaqasoonanka kuwii horaan garab istaagnaa kuwii taageerada ku bixin jiray kuwii gargaarka bixinaya ee lacagaha aad ku tira badan ku bixinaya sidii wax looga qaban lahaa sidoo kale loogu yaraan kal- lahaa baahiyada kala duwan iyo dhibaka sidoo kale sixir bararka iyadoo afartan dhibic afar milyan oo dollar ah si cunno ah joogto ah loogu fi- ugu filan loogu heli karo qaxootiga ku jira xerooyinka qaxootiga dhadhaab iyo kakuma iyo kuwa kale sida ay ku sheegayso warbixinta saddex- waa saddex iyo labaatan dhibic sagaal milyan oo dollarka dhaqaalaha ayaa ka mid ah qaxootida si- la siinayo qaab markaasi lacag cadaan ah halka afar iyo toban dhibic saddex milyan oo dollarka markaas lagu iibin doono cunno hal dhibic laba milyan oo dollarna waxaa si gaar ah markaas loogu gudin doona caruurta da'yarta ah da-dooda markaasi ay ku hay- oo ka- ay ka hooseyso shan sana hooyeenka uurka leh iyo kuwa markaasi caruurta nuujinaya si looga hortago nafaqadarada ama nafaqa xumida ee markaasi hooyada iyo caruurtada ku imaan karto kuna dhici karto waxaa qorsho w f b ay markaasi qeyb ee ka ah in hal milyan oo dollarka ah lagu gudo ama lagu eh, dabcan lagu gudiyo lagu lagu shubo ama loo loo jeeda dhanka ardayda waxaa ka dig waxaa markaasi ka digta dhammaan xeryaha qaxootida ay ka- ee- ee kenya in markaasi iminkan tilaabo xoogan loogu baahan yahay sidii wax looga qaban lahaa dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal warkii ayaad maqli doontaan goor dhow hadduu eebahar alle ka noqdo mawjada iska bedelin ha iskaba weecinin dhegeystayaal aan isku soo laaman doona arrimaha soomaaliya saaka diiradda ku saardan kaga hadli doonaa hayadaha kala duwan ee qaramada midoobe warbixinada kala duwan ay kasoo saaraan qaybta caruurta qaybta marka waa qaybta caruurta unicef iyo qaybta cunnada oo yarida iyo sidoo kale cimilada isbadbedelaysa soomaaliya iyo weliba marxada kala guurka siyaasadda dhibaatada iyo xoogaha xooga xoogan ay ku keentay taasoo keentay in dadka aada dadka markaasi abaaraha ku dhifatay ee dowladda federaalk soomaaliya ee hilmaamtay iyo weliba qaramada midoobey lacag aada u tiro badan dalbanayso sidii wax looga qaban lahaa dowladda federaalk soomaaliya dadka abaaraha saameeyey waan isku soo laaban doonaa warka kadib dhegeystayaal waxaa weli dhegeysanaysaan dhegeystaan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari warbixinadii kala duwanaya hay-adaha qaramada midoobey ee soo dhigeen soona qoreen barartooda sidoo kale aan kasoo xigna dhegeystayaal hay-adda socdaalka adduunka i o m ta hay-adda markaas u qaabilsan u n ocha hay-adda w h o caafimaadka u qaabilsan dhegeystayaal iyo sidoo kale hay-adda cunada adduunka w f v hay-adda qaxootida u n c r faw beeraha dhegeystayaal iyo weliba kuwa kale maxaliga ah kuwa kale howl adeenada kala duwan ee markaasi hay-adaha kuwa aan dowliga ahayn dhammaan ka howlgala dunida iyo sidoo kale xerooyinka qaxootida dhadhaab iyo kaakuma kuwa soomaaliya dhegeysa warbixinada u dambeysa dhegeysanaysaan ma dhegeysanayseen dhegeystayaal aan dib ugu laabana dhegeysa warbixintii ay soo saartay hay-adda qaramada midoobey ee sidoo kale kaga hadlayso hay-adda cunada adduunka ee w f b ayaa sheegtay ama shaacisay in qorshe lagu sii yareen ama qorshaha iminka lagu yareynayo qoondada cuntada ee la siin jiray dadka qaxootida ee ku nool gudaha dalkani kenya waa kuwa kaa kumay dhadhaab agaasimaha w f b ee dalkani kenya lauren nandis ayaa markaasi qaadashadaasi go-aanka ee ku tilmaamtay kuna sheegtay inay ku aaneynayso dhaqaale aadska u xumaada ama dhaqaale yari oo soo food saartay hay-adda cunada adduunka qeybteeda markaasi w f b ee dalkani kenya waxay sheegtay in ujeedada laga leeyahay inay tahay in kheyraadka yar ee la hayo la isticmaalo ama laisla isticmaali karo inta sanadkan gudihiisa ah inta yara soo harto ee dhammaadka sanadkan lauren oo intaasi ku dartay in afar boqol afartan kun oo qaxooti ku nool kenya laga bilaabo bishii tobnaad ee sanadkan ay heli doonaan keliya ah boqolkiiba konton iyo laba cuntadii ee hore loo siin jirayna ay aada uga dhimi doonto sidoo kalena ay saameyn xoogan soo food saari doonto dadka qaxootiyada markaasi ku dhaqan ama ku nool waxay carabka ku adkaysay in xilligan oo ay abaaro taagan yihiin ee cuntada laga sii dhimo qoysas liita ay tahay arrin qalbi jab ah murugo leh balse aynan jirin wado kale oo hayda u furan ama u banaan keliya inay tahay wadada saxda ay ku qaadi karto inta bilood ee saddexda bilood ay soo hartay in cunno yari ay soo food saari doonto marka la gaarana labada kun laba labaatanka tilaabo kale xigtay ee qaab istiraatiijiyadeed loo degi doono dadka qaxootiyada dhadhaab dhegeysan waxay ahayd qaramada midoobey qaybta cunada adduunka w f b ku sheegaysaa in ay saadaalin xoogan ay ka bixisay in ay aada uga walaac qabso ama ay ka cabsi qabaan haddii markaasi dhaqaalaha lacagta ay raadanayaan aysan u helin dadka qaxootiyada kuna imaan karto arrin walaaceeda leh dhegeysta sida qaramada midoobey qurbixinteeda qoraal ay ku sheegtay waxay carabka ku adkaysay in xilligan ay abaaro taagan yihiin oo sidoo kale aysan laga soo kabsan karin una baahantay in qiimo dhimis xoogan lagu sameeyo cunada qoondada markaasi lou siin jiray lana markaasi loogu talagalo habka ugu wanaagsan ee dhammaan lagu gaarsiin karo intii rakeedska ku jirto waxay sidoo kale ka digtay in dantu ay ku khasbi karto dhammaadka sanadkan labada kun iyo labaatanka ay gebi ahaanba joojiyaan taageerada ay u fidiyaan qaxootida haddii aan la helin dhaqaalaha loo baahan yahay dadka qaxootida ee marka wadamada barwaaqa sooranka ay u taakuli jireen ama lagu soo marin jiray hay-adda qaramada midoob qaybta culimada adduunka inkastoo ay yihiin kuwa aan markaas waxba aan beerin sidoo kalena ganacsi iyo weliba iyo furfurnaansho aysan kenyaanka kale noloshooda ay iskaga soo dhicin lahayeen ama kusoo dhacsan lahayeen una helin qutulduruuriga ayaa u suurtagelin karin ayagoo ku xidhan sidoo kalena ku xayireen qaxooyinka qaxootida dhadhaab iyo kaakuma hay-adda waxay sheegaysaa inland sidoo kale ay ka digtay in dantu ay ka qasbi doonto dhammaadka sanadka labada kun koo iyo labaatanka ay gebi ahaanba joojiyaan taageerada u fidiyaan qaxootida haddii aan la helin dhaqaalaha oo loo baahan yahay kuwaas oo ku sheegtay inay tahay tiro aada u badan oo waxqabadkooda iyo weliba higsiga noloshooda ay tahay mid xitaa loogu qoodayn karo waxay deeqbixiyaasha ka codsatay inay kordhiyaan lacagaha ay hay-ada w f b ugu deeqaan si xaalad adag aan dheeraad ah looga taagin sidoo kalena aysan loo gelinin agaasimaha cunada adduunka w f b ee kenya waxay sheegtay in tan iyo sanadkii labada kun sideed iyo tobankii uu ku adkaaday inay markaas qaxooti ay siiyaan qoondadada oo qoondada markaas dhammaystiran ee cuntada lagu talagalay laakiin taasi way socon weysay hoosudhac xoogan ku imaaday iyadoo howlihii markaas ay ku tirsanaayeen kuna socdeen kuna dhaqdhaqaaqeen kuna muujinayeen dhaqdhaqaaqyada ku tegayeen hay-adaha qaxootiyada ama dabcan ku tegeen qaxootiyada adduunka sidoo kale ku tegeen qaxootiyada dalkani kenya kuwa kaakuma kuwa markaasi dhadhaab xirooyinka saddexda xere ay ka kooban yihiin kuna agtay inay shaqada u baahan ay tahay keliya sidii loo daragarin lahaa loona heli lahaa lacag aada u tiro badan oo markaas ku sheegtay intaasoo balaayiin dollarka maraykanka keliya xaaladaha wax looga qaban karo hay-adda waxay deeq bixiyaasha ka codsatay inay kordhiyaan lacagaha hay-adda w f b ugu deeqaan si xaalad adag oo dheeraad ah san loo gelin waxaa agaasimaha w f b ee kenya waxay sheegtay in tan iyo sanadkii labada kun saiyo tobankii ay ku adkeed inay qaxootiga siiyaan qoondada dhammaystiran ee caanaha markaasi loogu talagalay waa dhegeysa cuntada loogu talagalay bishii tobnaad ee sanadkii hore ayay ahayd waa dabcan bishii tobnaad ee sanadkii hore ayay ahayd ayay daantu keentay in w f b boqol kiiba siddeetan ilaa lixdan ee dhinto cuntada la siin jiray qaxootiyada isla markii waxyaala qaar way ka bedeleen oo kadib markay qaylada iyo calaalada faraha badan ee dadka qaxootiyada kaga imanayso hay-ad ayaa u baahan lacag gaaraysa afartan dhibic afar milyan oo dollarka si cunno ah joogto ah loogu ugu filan ay ku helaan qaxootiyada ku jira xerooyinka qaxootiya dhadhaab kaakuma iyo weliba kolobey muddo lix bilood ah markaas aan waxba helin sidoo kalena aan ilaa iminka lasoo fiirinin saddex iyo labaatan dhibic sagaal milyan oo dollarka ayaa dhaqaale ahaan ka mid ah ayaa qaxootiyada loo siinayaa qaab lacag cadaan ah oo lagu shubay telefoonka mise kaash ahaan loogu siinaya qofka waxaana hay-adda dollarka hay-adda ay ku sheegaysaa in dhaqaalahaasi qof waliba uu kaga faa-iisan karo ilaa iyo afar iyo toban dhibic saddex milyan oo dollar ah loogu iibinayo cunto halka waa hal dhibic laba milyan oo dollarna waxaa si gaar ah loogu gudan doonaa caruurta da-dooda markaasay ka hooseyso shan sana hoyooyinka uurka ah iyo kuwa uurta kuwa markaas nuujinaya si looga hortago nafaqa darro xoogan oo soo food saarto hooyada iyo dhallaankeeda waxay qorsho w f b ee qeyb ka ah in markaas hal milyan oo dollar ah loogu qondeeyo waa dabcan dadka loo qondeeyo waxaa ka dhintaa ay kaga dhigaysaa in dhammaan ay u helaan inay u wada siman yihiin lacagaha tirada badan ee qarashaadka ay ugu talagashay hay-adda qaramada midoobay kuna doonayso inay ku khafiifiso kuna yareyso cunayarada iyo weliba sixir bararka halkaasi ka taagan iyo weliba dhanka nafaqadarada caruurta soo food saarto dhegeystayaal waa sida hay-adda qaramada midoobey warbixinteeda ay ku soo saartay kuna sheegtay dhegeystayaal haddaba dhegeyste warbixintaasi qaramada midoobe maxay u dhimaysaa sidoo kalena maxaad soo food saari kartaa ee hay-adaha qaramada waa dabcan hay-adda qaramada midoobe qaybta cuntada adduunka w f b dadka qaxootiyada kaakuma ku nool iyo sidoo kale kuwa xerooyinka qaxootiyada dhadhaab ku nool kuwa daneeya kuwa arrimaha aadka markaas u dandaneeya sidoo kalena ka faallooda iyo sidoo kale kuwa xerooyinka qaxootiyada dhadhaab siday markaas noqon kartaa doorkii ay qaadan jireen cunnada sidoo kale isku dhimka iyadoo boqolkiiba lagu sheegay konton ilaba in ay aada u dhimi dabcan qaramada midoobey aada u dhimi doonto waa kuwa cunnada adduunka w f b haddaba sidee markaasi kaalin xoogan laiskaga wada qaadan kara ama arrimahan wax loogu qaban karaa si dhaqaale xooganna loogu helo loona kaabo noloshooda caadiga ah dadka qaxootiyada dhegeystayaal inkastoo aan ognahay dad dhibaataysan dad sidoo kale aada u liita dad sidoo kale aan awoodi karin noloshooda in ay sidoo ay dhibaato xoogan ay kasoo food saari doonto haddii aan waxba laga qabanin warbixinta ay guddiga ama warbixinta ay soo saartay hay-ada qaramada midoobey qaybta cunada adduunka w f b intaanan dhegeystayaasha qaadka teleefoonadan fursadda u sinin dhegeyste arrimahaas iyo haddii soo food saarto ama sidoo kale culeysyada kala duwan inta yaroo soo hartay bilooyinka sida hay-adda qaramada midoobey ku sheegayso saddexda bilood ay soo hartay labada kun koo iyo labaatanka ayay tahay qorshaha keliya ay degsan iyo weliba intaasi cunada hartay in ay loo yaryarayn doono oo aan markaasi laga badin karin doorkii qaadan jireenna balse ay tahay mid iminkan loogu cuskanayo oo loo firinayo dhibaatada ka taagan geyska iyo weliba gobolka waqooyi bari dhanka abaaraha eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan laakiin intaan dhegeystayaasha qaadka teleefoonadan fursadda u sirin iyo ogolada inaan dhegeystaan markaasi warbixin kale ee qaramada midoobay hay-adana soo qartay kaga hadlayso dhibaatooyinka marxaladaha kala duwan ay kaga hadlayso sidoo kale kusoo qaadatay warbixinteeda waxay markaasi qaab qoraal ah ay si wadajir ah usoo saareen qaramada midoobey iyo midooda yurub ee ay kaga hadleen xaalad sooma xaaladda soomaaliya gaar ahaana dhibaatooyinka caalamiga ah sida cudurka safmarka covid sagaal iyo toban gurmadka cimilada ama hawada isbadbedelayso wasaqaynta warshadaha luminta noolaha iskohorimaadka musiibooyinka kale qoraal markaasi lagu baaqay in markaasi loo qaado tallaabooyin wax ku ool ah oo lagu xoojinayo habka wax soo saarka beeraha dalka soomaaliya sidoo kale waxay xuseen in loo baahan yahay tallaabooyin deg deg ah si wax looga qabto caqabadaha iyo saameynta taaban karayso bini aadanka ee la xiriir kuwa gobol dabcan waa kuwa soomaaliya ee nafaqa xumida soo food saartay ee soomaaliya oo hore leh qaar ka mid ah shararka nafaqa xumida ee aada u sii sarakacayso qoraalka ayaa lagu jiray qoraalka ayaa markaas lagu yiray in imikan waqtigeeda la joogo wax kabedelka sida taasoo khatar ku ahaan karto arrimaha markaasi bey-adda oo dhibaatadeeda soo food saari karto dadka qaxootiga magaalooyinka muqdisho iyo hargeysa waxaa shir markaasi ku saabsanaa dood cilmiyeed wadatashiga daneyaasha afar tobankii ilaa lix tobankii bishan ee sebtembar ku yeeshay in ka badan lixdan argee oo markaasi daneeya soomaaliya ku kala matalaya kuwaas waxaa ka mid ah bulshada rayidka waxgaradka iyo aqoon-yahanada iyo weliba ururada aan dowliga ahayn wakiilka dalka soomaaliya u qaabilsan ee cunnada ee faw engine betach mit ayaa tilmaamay in xal helidda dhibaatooyinka qaar ee nidaamyada cuntada ee soomaaliya aysan keli ah u baahnayn fahamka xiriirka ee ka dhexeeya qeybaha kale nidaamka sida laga soo xigtay qaramada midoobey ee u n-ka ah aqoon iswadaarsiga wadatashiga waa tallaabo kor loo qaadayo isbeddelka waaro oo loo dhan yahay ee nidaamyada cuntada nooca iyo weliba danayaashu waxay markaasi aqoonsadeen in caqabadaha muhiimka ah ee meelaha laga soo galo siyaasadda xal abuurka u leh in iminkan looga gudbo looguna weecdo dhibaatada iyo marxaladaha sidii wax looga bedeli lahaa dhibaatada soo food saarta ama soo kusoo socoto dadka soomaaliya xaaladana loogu helo hay-adda sidoo kale unisef waxay ayadana halkan tilmaamaysaa in loo baahan yahay saddex waa saddex milyan sagaal boqol oo kun oo caruur ah in markaas ay ay u baahan yihiin arrimo gargaar ah iyo weliba nafaqo xumo inay haysato kuwaasoo soomaaliya guud ahaan arrintan ay u baahan tahay in xaaladdan wax looga qabto sidii dhibaatada aysan usii daba dheeraanin waxaana warbixinta ay soo saaraysaa looga baahan yahay gargaarka bini'aadinimada dad aad u tiro badan ee weliba carruur ay u badan yihiin shan milyan sagaal boqol oo kun oo dad ah oo ayagana si deg deg ah wax ugu baahan waxaana ka mida sidoo kale dhegaysa dadka barakacayaasha iyadana qiyaasta lagu tilmaamay hal dhibic sagaal milyan gudaha waddanka soomaaliya ku barakacay kuwaasoo ayagana u baahan arrimo gargaara ah gargaarka ayaa markaasi iminkan ay sheegaysa hay-adda qaramada midoobay qaybteeda markaasi caruurta unisef inay loo baahan yahay lacag gaarayso boqol afartan waa boqol labaatan iyo afar milyan oo dollarka maraykanka kuwaasoo finding ama fan wax loogu sameeyo ama wax qabadka dhibaatooyinka ee dadka qaxootiyada iyo kuwa barakacayaasha ee soomaaliya inay wakhtigeeda la jooga dhegaysan haddii aysan lacagtaasi helina noqon karto in nolosha ay aada u cikirnaanayso horaan ayay ahayd markii ay qaramada midoobey ku sheegtay in dadka barakacayaasha ay ku tilmaamtay gaarayaan laba dhibic sagaal milyan waa dadacan dhegaystayaal wakhtiga keli ah labada kun koob iyo labaatanka waxaa dad markaasi barakacay dhibaatada ku barakacay dhegaystayaal ay ku sheegtay saddex boqol siddeetan iyo sagaal kun boqolkiiba toddobaatan iyo laba dad ayaa markaasi u barakacay dhibaato colaada ka taagan qiyaasna ku sheegtay koob iyo siddeetan kun boqolkiiba shan iyo toban ayaa markaasi abaara ku barakacay ama abaaraha dhibaatada halkaasi ka taagan soomaaliya konton iyo toddoba kun boqolkiiba toban dad ayaa markaasi fatahaadaha ee dhibaato ku keentay kuna sheegtay inay tahay dhibaatada xoogan ee ku taagan inay kasoo kasoo gaartay boqolkiiba shan waa boqolkiiba sagaal waa boqolkiiba koob iyo toban sida warbixintu ay ku sheegayso waxaana sidoo kale sheegaysaa in ay tahay mid wakhtigan soomaaliya aan loogu baahnayn in arrintan lagu gargartamo sidoo kalena u baahan wax kaqabadkeeda lagu tallaabsan karo loo ayadoo markaasi loo cuskanayo loona maraya hay-adaha qaramada midoobay iyo weliba dowladda federaalka soomaaliya warbixinada kala duwan ay soo saarayaan sidoo kalena darsayaan qiimeyn ay ku bixinayaan sida markaasi loogu baahan yahay wax kaqabadka nolosha bini'aadanka ee dadka soomaaliya kuwaasoo la sheegay inaysan noloshooda aysan is awoodi karin soo dhacsan karin nolol maalmeedka maalintii ay qofka u baahan yahay kuna sheegeen inay qofka keli u baahan yahay soomaaliya laba boqol oo shilinka dalkani kenya ama laba doolar waa kuwa markaas aan qoyska ahayn dhegaystayaal la soco iminka qaadka telefoonada dhegeystayaashaan u fura bal arrintan saameynta xoogan ee qaxootiyada markaasi soo food saaraysa kuwa dalkani kenya ku sugan iyadoo horaan ay dowladda sheegtay in la xiri doono qaxootiyada sidoo kalena loo sheegay in ay iminkan dadka waa dabcan kuwa jubbaland sidoo kale kismaayo qeyb dadka dhul looga raadinayo sida hay-adda qaramada midoob qeybta un c r qaxootiyada u qaabilsan ay siyaasad ama wanwaan ay kala jirto halkaasi dib loogu celin lahaa dadka ku nool xirooyinka qaxootiyada dhadhaab halka kaa kuman sidoo kale qeyb ay ka yihiin waa arrintii markaas u dambeysay ay dowladda kenya iyo qaxootiyada ay ku wada heshiiyeen hay-adda laakiin iminkan waxaa waxaa taasi ka daran dhibaatada markaas iminkan ay sheegayaan sidoo kalena ay leedahay waxaa loo baahan yahay lacag aada u tiro badan gaaraysa afartan dhibic afar milyan ee dollarka maraykanka taas wax looga qaban karo baahidana looga gudbi karo iyo weliba sixir bararka xoogan ay qaramada midoobay qeybtada cunada adduunka ay dareemayso kuna sheegtay in sanadkan keliya ee loogu talagalay waxyaalihii markaas ay quudan lahaayeen inkastoo quudku rabbi uu hayo laakiin waxay sheegaysaa kaydka inaysan ku filnayn cunno markaasi dhammaystiran iyadoo tiradana ay aada u badan tahay gaaraysana boqol af waa dabcan ay gaaraysa dadka qaxootida markaasi ku nool kuwa kaa kumay sidoo kale kuwa xerooyinka qaxootida dhadhaab waxaana lagu sheegay inay yihiin afar boqol iyo afartan kun oo qaxooti ah kuwaas noloshooda u baahan in wax si deg deg ah loogu qabto lacag dhammaystiranna weliba wadamadii markaasi buraaqa sooranka kuwii horaan wax bixin jiray kuwa ku taageeri jiray kuwa markaasi fahmi jiray dareemi jiray iminkan hay-ada qaramada midoob qaybta culimada adduunka ka codsanayaan inay soo farageliyaan sidoo kalena wax ka qabtaan waxaana sheegtay in boqolkiiba konton iyo laba laga dhimi doono waxaana sidoo kale soo foosaari doontaa dadka markaasi danyarta dadkaan awoodi karin dadka sidoo kale markaasi horaan kala fiirsan jiray waxyaalaha doorka ay ka qaataan hay-adaha qaramada midoob weliba qaybta culimada adduunka taasoo sheegtay inankan iskaashi xoogan oo dhammaystiran in loo baahan yahay xal xooganna loogu keeno ama xal dhammaystiran oo lacagtaasi lagu helo sidoo kalena deeqbixiyaasha ay halkaasi ku gaarsiiyaan cuno dhammaystiran ay ku heli karaan qof waliba qaxooti ku sugan ama qof waliba qaxooti ah haddaba dhegeyse se loo dardargelin karaan looguna fudayn karaa ayna uga gudbi karaan dadka markaasi dhibaatada soo food saari karta weliba kuwa danyarta kuwa aan awoodi karin kuwa noloshooda ay aada u hooseyso dabaqa hoosena ku jirto iyadoo xoogga loo saaro iyadoo loo marinayo hadalka iyo weliba baaqyada kala duwan inay qaramada midoobe qeybta culimada adduunka aysan ka gaabsanin arrintan oona sidoo kale fududaysanin una helaan boqolkiiba sagaashan cuno dhammaystiran cuno markaasi loo kala yaraynaynin haddii dabcan kala yareen mar ay imaato tan waxaa sanduuq ama ku jirto doonayso hayada qaramada midoobey inay ku gaarsiiso ilaa labada kun iyo koob iyo labaatanka dhammaadkeeda bisha disembar sida qaab qoraaleedkeeda xitaa uu ka muuqdo kuna jiro in intaas ay kasii badin karin ilaa qaramada midoobey qeyb ee markaasi gargaar ay ka hesho waxaana sheegtay inay waqtiyadii u dambeysay habkii iyo weliba ay ku dejiyeen istaraatiijiyada ay iminkan baalmarayso sidoo kalena hooslo xoogan uu ku imaanayo eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan haddaba sidee markaasi wax keliya loogu qaban karo muslimiinta sidoo kalena ay taageero xoogan loogu fidin karo dadka qaxootiyada markii laga soo tegay hay-ada qaramada midoobay iminkan ayada dhibaato xooga sheeganayso sidoo kalena laleedahay qarashaad iyo lacag baansan haysanin laakiin sidee markaasi laisku xilqaami karaa lasku loona soo saari karaa inuu heli karaan dadka qaxootiyada in ay helaan cuno dhammaystiran sidoo kalena nafaqa leh u helaan markii isku fiirina looga looga gudbi karo dhibaatooyinka kala duwan ee markaasi ay soo sheegayso ama soo shaacinayso loola baahan yahay lacag aada u tiro badan way fiicanta lacagta inay la helo sidoo kale wax loogu qabto qaxootiyada laakiin inta qaxootiyada markaasi la gaarin iyo weliba hay-adda sidee dadka iskula kaashan karaan sidoo kalena maskax furan oo loo imaan karaan si caqabadahan xoogan looga gudbo dhegeyste eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qaadka telefoonada dhegeystayaasha fursad u siina si fikirka aragtida markaas aan uga dhegeysano uga qayb qaadano sida fikirka saliimka loo marin doono aad u marin karta dadka qaxootiga ah dadka markaasi noo baahan dadka markaasi aan awoodi karin nolosha iyo weliba qutulyoonkooda maalinlaha ah sidoo kale soo dhacsan karin haddii qofka ganacsi u furan lahaa sidoo kale uma suurtogeli karto oo inuu hawshiisa kusii wato dabcan waa qof markaasi xiran waa sidoo kale qof aan markaasi aan socon karin sidoo kale dadka kale aan dhexgeli karin waana dad markaasi dhibaato kala duwan ka soo barakacay keliya ma ahan inay meel waayeen ay seexdaan laakiin waa colaadaha iyo dhibaatada wadamadooda ay kaga soo qaxeen kagana soo tegeen una baahan gargaar xoogan ee markaasi biniaadinimo ah loosana firinin laguna xirin dadka qaxootiga markaas u ololeeya oo keliya hay-adaha sida hay-adda qaramada midoobey iminkana ay ku sheegaysa ee qeybteeda markaas cummada adduunka kuna tilmaamayso in loo baahan yahay lacag aada u tiro badan kuna gaarayso afartan dhibic afar milyan oo dollarka maraykanka keliya wax loogu qaban karo dadka qaxootiyada loogana gudbi karo baahiyada kala duwan iyo weliba abaarta xoogan ee soo food saartay geyga dhammaan soomaalida ay degta iyo sidoo kale wadanka soomaaliya sida hay-adda qaramada midoobe xitaa ay kasoo saartay iyo weliba mida qaramada waa midda markaasi qaramada midoobe sidoo kale kusoo saartay hay-adda kuwa yurub waa midooda yurube haddaba dhegeyste eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaasha khadka telefoonada fursad u siina si bal arigo waa aragtidooda fikirkooda aan dhammaan u wada dhegeysano haddii wixii tale tusaale ah wixii fikir ah iyo weliba sidoo kale wixii sida loogu gudbi karo marxaladaha soo noqnoqdo oo mar weliba loogu cabsi gelinayo sidoo kalena shaki loogu gelinayo dadka qaxootiyada loogu iyadoo markaasi loo codsanayo sidoo kalena laga dhimayo qarashaadka iyo waxyaalaha markaasi la siinayo haddaas haddii suurtagal ay noqotona hay-adda qaramada midoobe waxay sheegaysaa in ay looga faaideysan karo sidoo kalena loo adeegsan karo lacag markaas iminkan ay doonayso inay hesho gaaraysana lacagtaasi waa saddex iyo labaatan dhibic sagaal milyan oo dollarka maraykanka dadka qaxootiyada keliya la doonaya in lagu sii qaab markaasi cadaan ah ama kash ama lacag markaasi ahaan looga dhigo si ayaga ay waxooda ugu sii iibsadaan waxoodana sidoo kale uga noqdaan kuwa uga madax banaan bil walibana ay u qaataan waqtiga markaasi doorka raashinka waqtiga oo keliya ay ku heli karaan telefoonada qaar xitaa suurtagal noqon karto in loogu soo shubo waxaana taasi ay ka sacdaysaa inay ka gudbaan howlaha markaasi ay ku tirsan yihiin iyo weliba safafka ay ku gelayaan mar weliba kuna raashiin ku helayaan waxaana taasi haddana usii dheer in laga sii dhimayo haddii suurtagal iyo weliba ay u noqoto lacagtaasi inay wax badan kaga saacidi doonto kagana gudbi karaan marxalad weliba soo food saarto dhegeystayaal afar iyo toban dhibic saddex milyan oo dollarna lagu iibinayo cunno oo markaasi garab lagu siinayo markii kaash ahaan lacag lagu siiyo waxaa sidoo kale qaramada midoobay sheegaysaa qaar kalena in markaasi loogu iibinayo dabcan cunno oo markaasi sanadkaasi sanad maleedka loogu darayo habka siday noloshooda iskugu wataan ugana gudbaan xaaladaha mar walba soo noqnoqda dhegeyste maxaa tala tusaale ah maxaa markaasi lagu boorin karaa sidoo kale sidee markaasi fursado xoogan loogu furi karaa dadka qaxootiyada sidee markaasi niyada yoliba qalbisami ahaan looga dhaadhicin karaa markii laga soo gudbo hay-adda qaramada midoobay iyo sidoo hay-adda qaramada midoobey qaybta cunnada adduunka u qaabilsan in ay markaasi ka dhimayso cunnada sidee markaasi muslimiinta ay isku xilqaami karaan maxaa tale tusaale ah qadka telefoonka eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaasha qalab waa dabcan dhegeystayaasha sharafta leh qiimaha badan mar waliba barnaamijka ka qayb qaato eena ku xiran hogaanka dhammaan oo soo dhawaanaysaan qobolba fikirkiisa aragtidiisa waan soo dhaweynayaa si bal aan dhammaan isku wada dhegeysano oo aan xal markaas rasmi ah aan ola imaano si aan wax loogu qabto dadka qaxootiyada markaasi ku nool ee kuwa dhadhaab iyo sidoo kale kuwa kaakuma oo aan markaasi dadka qaar iska dhega indhatirayaan ama iska indhatirayaan sidoo kale iska dhegatirayaan dhibaatooyinka qaar ay ku nool yihiin kuwa qaar waxaa jiraan iska sabool ah waxba aan haysanin oo keliya ku tiirsan raashinka qaramada midoobay ay bixiso dhegeyste qadka telefoonka barnaamijka dhegeystaha ugu hore noo furaya soo dhow walaal ku salaamaya
alo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
waa axmed qoran oojow qurari gaaraan etoobiya haye
fikradayda haddii aan ka dhiibno horta isaacadan ilaahay aabixi aada iyo aad
marka anigu waxaan ugu baaqi lahay dadka maalayaasha qaxootide in ay yidhaahdaan xasbuna allah wa nicma alwakiil isaaqadiin ilaahay aabixi
haye
marka mideeda kale wixii fayl ay ugalayaan ay ku rafaadeen hadda telefoonkooda loogu yushaaa waaba fursad siiyooba yani dhibkii u qaba u marayeen aaba ka fursaanaba
dadkan ilaahay way qabaan ma garatay maxamed aadanow
axmed qoran waya maxamed qorane maxamed qorane cafwa maxamed qoranow dadkan ilaahay way qabaan ma garatay
haye laakiin darafo owgood iyo wadankii ay kaga soo baxeen wadanka kale ay joogaan fursado ay isan u haysan maxaa tale marka maxaa qofka sidee loogu heli karaa sanduuq wax loogu shubo oo dhibaatadan si ay usoo noqnoqonin ayna u noqdaan kuwa markaasi kaga madax banaan hay-adaha cunada adduunka w f v
hadiiba ayaga yani raashin alsinjir raashinka linkeerayn al yiri soma
waatay uu mahadsan yahay ninkaasi maxamed qorane dhanka qoraare iga soo maci dhegeystayaasha kale aan qaadka telefoonada u siinaya bal fikirkood aragtida ayagana si aan u dhegeysano bal arrintan iyo weliba sida markaasi loogu sameyn karo sanduuq markaasi kaga madax banaan hay-adaha qaramada midoobey keliya loogu shubi karo sidoo kale markay arrimahan oo kale soo baxaan loogu heli karo loona siin karo dadka qaxootida laguna iibin karo cuno dhammaystiran dhegeysta qadka telefoonkaad ku jirtaa soo dhowan ku salaamaya wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
horta meesha qooti waxaa magarani magacaaga horta
waa jubbaland yah
jubbaland baa la jubba jubba ma magac jubba lagu dhaha gaala soo hadlaya jubba a jubba maxaan kugu daraa a jubbaland saaxib magacaaga ii sheeg
magacii maxamed alla laakiin jubba waa la yaqaanaa maxamed jubba haye
waxaa weye marka horta halkee ku sugan tahay maxamed jubba ma halkee ku sugan tahay gaarisa gaarisa gaarisa gaarahaan bulgesto soo dhowo haye
mida koodaad waxaa waaye meel lama fiirtaa dad la aadiyaa dee duruufo ugu soo carinaya weli taagan soo maaha ayaaba ninka joogaaba ka soo carinaayaba haye
marka dad kale meel loo sigeeya ma jirin bakwaasoo ilaa amaan leela moogi meelka hadda aan dhihi karaa la aadimo bakwaasoo dar danta ugu soo caray weli haysa soo maaha
kadibna waxaa laga hadlaa ma fahmaysa aadin maxamedow waan fahmaya qaxootina dib loo celiyo lacagigooda aniga aniga aniga ma aniga ma dhihin qaxooti dib ha loo celiyo saaxib
laakiin dibaa loo celinayaa
mahadsantahay maxamed jubba dhegeyste waxaan ka hadlayaa dhibaatada iyo weliba hay-adda qaramada midoobey iminka waxay ka hadlaysaa waxay sheegaysaa in ay markaasi dabcan hay-adda cunada adduunka w f b waxay shaacaysaa in qorshe lagu dabcan lagu yareynayo ama waa cunada ama qoondada cuntada ee markaasi la siiyey qaxootiyada ee ku nool oo gudaha dalkani kenya agaasimaha hay-adda cunada adduunka w f b lauren londis waxaa markaasi ay sheegtay in go-aan ay ka qaadeen in lagu yareeyo waana dhaqaalaha yari owgeed markaas ay ugu cuskanayaan ama loogu aaneynayo in cunno yari xoogan ay soo food saartay hay-adda qaramada midoobey qaybta cunada adduunka waxaana dhibaatadan markaasi soo gaaraysaa saameyntana ay ku dhufanaysaa dadka qaxootida ee kuwa dhadhaab iyo sidoo kale kuwa kaakuma waxay sheegtay in ujeedada laga leeyahay ay tahay in dabcan waa kheyraadkii kheyraad yarida ee markaasi la hayo ama kheyraadkii markaas waxyaalihii dadkii loogu talagalay in ay markaasi sanadkan keliya loo isticmaali kara taasina keentana in loo yaryarayn doono lawren waxay intaas kortay in ku dartay in afar boqol iyo afartan kun oo qaxooti ah ku nool kenya laga bilaabo bisha tobnaad ee sanadkan ay heli doonaan keliya boqolkiiba konton iyo laba oo laga dhimi doono inta kale cuntadii soo dabcan loogu yaryarayn doono si loo gaarsiiyo dhammaan sanadkan waqtigiisa ama dhammaanayo labada kun koob iyo labaatanka waxay sidoo kale ku adkaysatay in xilligan ay abaaro taagan ows ama owgeed inay tahay markaasi in cuntada lagasii dhimi laga sii dhimo qoysas liita ay tahay arrin qalbijab iyo weliba xanuun badan ku keeni karayso dadka qaxootiyada oo aan markaasi awoodin sidoo kale heli karin noloshooda inay sii wataan waxaana sidoo kale ay ku sheegaysaa in ay kaga dhimi doonto wadada saxdan u raaci doonto dhegeystayaal waxaana sidoo kale sheegaysaa balse niyajabka keliya ma ahan dadka markaasi dhammaan kuwada dhufan doonto laakiin kuwada markaasi nugul lindes ayaa sidoo kale ka digtay in dantu ay ku qasbi doonto ama ku qasbi karto dhammaadka sanadka labada kun koob iyo labaatanka inay gebi ahaanba joojin doonaan taageerada ay u fidiyaan qaxootiga haddii aan la helin dhaqaalo loo baahan yahay oo gaarayso lacag aada u tiro badan haddii aan lacagtaasi isan soo gelin qasrada ee hay-adda cunada adduunka w f b in dhibaato xoogan ay soo food saari doonto sidoo kale ku imaan karayso cunada waana midda keenayso in boqolkiiba konton iyo laba laga dhibo dadka waxay deeq bixiyaasha ka codsatay ama ka codsadeen inay kordhiyaan lacagaha ay hay-adda w f b ugu deeqaan si xaalado adag ee dheeraad ah dadka ugu sii darsamin sidoo kalena looga gudbo marxaladan dhibaatada ay soo noqnoqoto ay hay-adda qaramada midoobey mar walba ay ka degto ee qaybteeda cunnada adduunka agaasimaha w f b ee kenya waxay sheegtay intan ee sanadkii labada kun sideed tobankii ee adkeed inay qaxootiga siiyaan qoondadooda rasmiga saxda oo dhammaystiran cuntada taasoo ay ku tilmaamtay kuna aanaysa kuna sheegtay inay tahay xoog dabcan xoog dhimis xoogan ay soo food saartay ama ku yaratay qaybta cunnada bishii tobnaad ee sanadka sanadkii hore ayaa markaasi danta ku keensay in w f b boqolkiiba siddeetan ilaa iyo lixdan dhinto cuntada markaasi la siiyo qaxootiga hay-adda ayaa u baahan lacag gaaraysa afartan dhibic afar milyan oo doolarka si cunno joogto ah loogu ugu filan ay kaga helaan qaxootiga ama ay ku helaan dadka qaxootiyada ku jira xeryaha dhadhaab iyo kuwa kaakuma iyo kuwa kalobaay muddo lix bilood gudahooda sida hay-adda ku sheegayso lacagta ayaa loo kala qaaday sidoo kale loogu kala qoondeeyey saddex iyo labaatan dhibic sagaal milyan oo doolarka maraykanka in dhaqaale ahaan ka mid ah markaas qaxootiga loo siinayo lacag qaab loogu shubi karo oo cadaan ah ay sidoo kale ku iibsan karaan waxay doonaan waxay howlahooda u baahan yihiin waxyaalahaas aasiga si ay markaasi qaab kaash ahaan ah looga dhigo halka afar iyo toban dhibic saddex milyan ah oo doolarka maraykanka loogu iibiyo qaybta markaasi cunnada si ay isku dheelitiran ay u noqdaan qaarna ay kaash u helaan qaarna sidoo kale ee noloshooda sidii caadiga doorkii cunnada u qaadan jireenna wax loogu siiyo cunnada caadi ay usii wataan halkaas ay noqoto kuwa isku dhaf ah sidoo kale ay kaga gudbaan dhibaatada iyo sidoo kale waxyaalaha soo noqonoqonaya una helaan kuwa markaasi kamadax kaga madax banaan kana iibsan kara dukaamada sida doonana wax u iibsan karaan hadday tahay sokorta hadday tahay saliida aysan laakiin isku taxrijin iskuna isku halaynin hay-adda qaramada midoobe qaybta cunnada adduunka hal dhibic laba milyan oo dollar waxaa si gaar ah loogu gudi dabcan loogu gudin doonaa ama loo jeedin doonaa dhanka carruurta si wax loogu qabto waana kuwa markaasi ka hooseeya shanta sana hooyooyinka dhallaanka iyo hooyada iyo dhallaanka iyo weliba sidii natiijada xoogan wax looga gaarsiiyo qaybta markaasi nafaqada dhegeysayaal haddaba sidee markaasi dadka qaxootiyada sanduuq markaasi ka madax banaan hay-adda qaramada midoobe qaybta cunnada adduunka w f b loogu sameyn karaa maxaa taageero ah sidee wadaday loo raaci karaa sideena laiskugu taxlujin karaa loona sameyn karaa in markaasi loo sameeyo sanduuq markay arrimahan oo kale soo baxana sanduuqaasi loogu baahan karaa oo looga gudbo hay-adda qaramada midoobe qaybta cunnada adduunka ee w f b oo mar waliba sheegtay in dhaqaaliyaro xoogan ay soo food saartay markay dhaqaale yar ay soo food saartana ay u soo jeesanayso dhanka qaxootida dhadhaab iyo sidoo kale kaakuma iyo kalobey kuna sheegayso inay markaasi ka dhimi doonto raashinkii qarashaadka waxaale ay siin jirtay inay dadka u baahnaayeen inay u baahan yihiin haddaba sidee loogu samayn karaa sanduuq ka madax bannaan wadadee loo raaci karaa sideena markaasi loo samayn karaa waana isku duubnida ee sidoo kale loo wada dhan yahay qaxootida hal mar loo dareensiiy in ay garab loo yahay eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystaha qadka telefoonka ku jira soo dhow walaal magacaaga
alo asalaamu calaykum waraxmat wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu ninkan yaawaay
soomane maxamuud yunis soomane maxamuud yunis yesa yesa
aba waa fiicanay haye haddaan barnaamijka hor u galo hortan waxaan leedahay qaramada madoobe waxaan ay ku daaleyso horta heerkama gaarayso haye
lacagta ay ka egaas haddii la siiyo waxba kama qaban karto dadkanayto waxaa wax lagu geli karaa inay wadamaha ay degan yihiin aqoonsi laga siiyo haye
oo ega wadamaha ay galaan haye
mid kasta markaa irsikiisa inay baa ugu shaqayso laakiin dad iska xareysan soddon sano markasta ley lacagtaa keena intaasaa rabna intaasaa rabna dadka goormuu baa ka bixi male
marka anigu waxaan leeyahay lacagta waxaa oo qiimi badan dadkanay u doodaan sufo ay u helaan aqoonsi marka anigu waxaan leeyahay dadkan aqoonsi aa loo raadiye aad iyo aad
waa ku salaamay aad waad mahadsantaha soomane maxamuud yuusuf dhegeystahaasi u mahadsan yahay waa dabcan soomane maxamuud yunis dhegeystaha kale qadka telefoonka fursadda siina isagana bal fikirkiisa aragtidiisa cid waliba fikirkeeda aragtidna soo dhaweyna walaal soo dhow magacaaga assalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
waa cismaan yuusufow cusmaanow soo dhowow waan dhawaay walaalo si fiican baan kula socdaa intaad maxaan ku dhahdaa qaadaan dhegaysid barnaamijkood faahfaahinaysa waa ku dhegaysanayay maya maqashaa aad iyo aad cusmaanow horta dadka naga soomaaliyed ilaahay ha u naxariisto dad isku kalsoon maaha dalkooda markay baabi'een meeshaan soddon sana ay ku jiraan waxaan kuu sheegayaa qaxootigu laleeyahay raashin baa laga dhimay iyo kan baa la yeelay arrinka aan kuma qanacsanay ma garat aad iyo aad qaxootigu dhaqaalo waa ku soo baxaa intaasoo belin baa wadamada deeqda bixay soo ayay soo diraan lama soo gaarsiiyo qaxootiga waa meel wax lagu cuno madaxooda ee meel wax la soo gaarsiiya maaha aad iyo aad
run markaan kuu sheego dhaqaaluhu soo baxaa laakiin dhaqaalaha qaxootiga shamuri baa laga siiyaa shamuri qof binaada wuxuu ku noolaan kara ma tahay may weliba bakaar ah wax walba way soo baxaan qaxootigan waa dad xariisan sharci waa loo diiday raashin lama siiyo intaasoo balyan baa kusoo baxdo hal tabooska daawo male taalka daawo male midda kale hadda ilmaha anigu nin waalid baana maalinka iskuulka taga sooma warqadihi ay imtixaan ku samayn lahayn waa la waayay ma maqlaysa walaalow waxaan ay leeyihin waxbaanu kordhinaynaa weligood ay waxaa kordhinaynaa hadday run sheegayaan waxbarashada ha noo kordhiyeen ma maqlaysaa raashinkan awalba lacagtii waa soo bixi jirtay manana la siin jirin hadday waxna tarayaan waxbarashada ha noo kordhiyeeno iyo biyaha ha noo daayeeno laakiin raashin soddon sane maalin kasta waxay dhahaan raashinka waxbaan ku weligii ma jarta dheh annagu ilahay baa noolahay waxbarashada iyo biyaha ha noo daayeena waxaan kuu sheegaya intaasoo beliya baa qaxooti kusoo baxday waa been waa dad madaxood wax lagu cunayo waa dadkan waa dad xariisan dad xur ah ma ahan waa dad aan meel u bixi karin waxa weeye dalkoodina dawlad kama jirto marka waxaan kuu sheegayaa qaxootiga dhaqal waa kasoo baxaa lama siiyo sharcina waa loo diiday fahmaysaa marka waxaa sheekay waa waxa lagu cunayo dadkan waa dad xariisan madaxoo lagu cunaayo dhaqaale waa jiraayo laakiin
marka cusmaano cusmaano ma jiraa miyaa dad marka dabaraaco waxaa ii sheegtay in lacagtaasi cunada ay sheegaan in qaxootiga aysan soo gaarin dad dabagalo oo dabaraaca ma jiraan miyaa lacagahan soo baxaan ay sheegaan dadka sharciga alinkooda xataa alinka ayaga ay lahayn qaxootiga xataa looma marku soo baxa shinankeena la yihahdaa saacib maso lama siinaya xataa ilfrigaad faraha marka laga qaada lacag baa laga qaadaa iska daa sharci kaloo la siiyee dadkaana dad xur ma ahan marka waxaan kuu sheegaya run sheegayaan warqadaha waxbarashada hana siiyeen marka waana salaamata asalaamu calaykum waa tahay cusmaan ooyo ha dhegeystahaasi qadka telefoonka xigaha soo dhow walaal magacaaga qadkuu ka baxay dhegeystahaasi haddaba dhegeysta sidee markaasi sanduuqa ka madax banaan hay-adaha qaramada midoobay lagu sameyn karaa dadka qaxootiyada dhadhaabi kaakuma si ay u helaan sidoo kale noloshooda caadi ay usii wataan aysan noogu xirin wadamada dabcan hay-adaha kale oo iminkan dhibaato xoogan sheeganaya sidoo kale leeyihiin dhaqaalihii oo hoos u dhacay owgeed ayaan sidoo kale ka jarnay cunadii aan siin jirnay dadka dhadhaab iyo kaakuma qadka telefoonkaas ku jirta wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu saaxib barnaamij fursa daawan gala ani maxamed tawana gaaris dhega buuri haye
horta dadkan laley wax baa la celini horta dawlad aad ina oga fiirsataa muhiim barnaamij mala socota adig ha waan la socdaa maxaan ka hadlaa marka
soomaalida cuntada qaxootiga laga hadlaya sooma haye bal ciiska ilaadi maxay tahay marka ya haye yahay wadda haye
markaas waxaa garata maaha aha hadda dhaqaalaha la yabooyaya oo waxaa leeyahay qaxootigii waa la siini rabaa soo maha oo lacag lix bilood hadda ay si isticmaalaan loo raadin oo waa la siini soo maha mhm
maxaa la siini waay xaraynii baaba dhibka aragta ka taagan oo dadka oon u dhammaanayaane mhm lacagtaas hata haddii la keeno mhm been madooway waxba lagama siinaayo maalin kasta oo soddon gaari oo un ay leedahay gaaris imaani oo raashin iyo adduun qaadi xoolihii oo dhan ayar baa meeshan ugu jijabsanaya maalin kasta oo shan neef u yiri baa meesha lagu cunaya ma garan haye egeneto waxaa waaye horta arrinta meesha ka taalo waxaa waaye egen dhib umaba dhinne
Eh, inkastoo waddanka soomaaliya abni dare iyo dhibaato ka jirta ayrs ka guuraanaan anig kula talin lahaa dadka walaaleeyahay aad iyo aad wakaas wakaas intaan nooga baxay asalaamu calaykum waraxmat wcalaykum salaam waraxmatullahi wabarakatu maxamed tabana gaarisa u mahadsan yahay dhegeystaha kale qadka telefoonka qobalba fikirkiisa aragtidiisaan dhegeysanaya saaga walaal soo dhawo magacaaga walaal mi maqlaysaa halo star f m a ka gudbaa dhegeystaha kalean siinaya fursadda soo dhawo walaal magacaaga wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakatu
yusuf bakadon ku sanan xasan xuseen boqolsoon oo joogo masanane maxamed xuseen haye
markaas aydan daal sirka dayda u guda gala mhm hadda qaxootiga waa rafaadsan yahay mhm
rafaadka ilaa bixin kara ma garan mhm
marka maxaan leeyahay qaxootiga een, soomaali meesha joogto horta u gargaarto oo kenya laga bilaabo mhm
ma garate mhm
marka qaxootiga maxay noqdeen dameer luka xiran mhm waa tahay dhegeystaasi maxamed xuseen isagana xuley dameer la ku xiran bay noqdeen walaal soo dhow waan ku- qadku ka bixi durba dhegeystaasi xigaha kalaan siinaya isagana fikirkiisa aragtiisa si aan u wada dhegeysano soo dhow walaal waan ku salaamaya
oo kaa qaaday oo faarax maxamed la joogsaday faarax haye
ordaan barnaamijka u guda gala mhm
waan leelahay qaxootiga waxa ay isku heli karaan sanduuq ayagoo isku xiran oo inay isku duubnaadaan mhm
kadib ayagoo isku duuban ay cidsi dhiibtaan saasaan ay ku heli karaan ay la tahay haye
markaa saasaan leelahay ani aad waa maasan tahay qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga
yusufow mm waa cismaana mar labaad ku soo laabtay Soo dhawo.
lacagta iyadoo dhimad kale cafwan
hadalkan ciil uu qabay aad i weydiisay ma garan mhm aniga hadda iskuulkaan ka imid saaka mhm
waxaa ii dhigata shan canug mhm saddex bar ilmaha waxaa loo soo celinaya waxaa la warqadii xataa imtixaanka lagu samayn lahaa ma haysanay dee waa soo noqdaan mhm
waxaan kuu sheegaya marka dhaqaalaha laleeyahay sanduuq baa loo samaynayaa mhm matuugaa loo dhigaya walaal qaxooti looma dhigahaye mhm
waxaan kuu sheegayaa dadka nagaan soomaaliyeed ayaguna dad waxaa weeye dalkoodina way soo baabi'iyeen meeshaana daneo kuma haystaan mhm dad u hadlana ma jiro mhm waxaan kuu sheegayaa waa dad meel ku xaraysan oo madaxooda dhaqaalo lagu cuno annaga sanduuq iyo accounti lacag lagu xaraya dan nooguma jirto hay-adoo hadday runtii wax daraynayaan waxbarashahana siiyeen oo caafada hana soo celiyeen oo biyaha noo daysna shamoorayda nala siiya keliya baa kala bar nagala garabtaa mhm
marka waxaan kuu sheegayaa beeninka iyo laysu sheegin runta waa taa Mm. waa tahay aada u mahadsan yahay soo dhow walaal magacaaga waa ku salaamaya
waa ka qaad walaal waxaa waya qaalid oo soo jooga magaalada ramo qaalid muuse haye
ilaahan dhigis mhm
waa runaysa halka barnaamijka ka qayb qaado
waa ka qayb qaatay mhm
ka dabagalka oo lacagaha la dhunsanayo waxaan baa laga hadlamayna maanta haye aada u mahadsan yahay dhegeystayaasha Eh, idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysaneysaan dhegeysan arrimaha gargaarka binaadamada ee qaxootiyada ayaan saaka diiradda ku saareen dhanka weliba qaxootiyada iyo weliba qax- eh, arrimaha kasoo yeeray hay-adda qaramada midoobey qeybta cunnada adduunka u qaabilsan dhegeystayaal waxaana markaas ay kaga hadlaysa kagana deerinaysa dhibaato xoogan oo ay sheegayso in boqolkiiba konton eh, dhibac dhac xoogan ee weliba dhanka doorka cunnada ay hoos u dhici doonto xirooyinka qaxootiyada ee dhadhaab haddaba dhegeyse sida markaasi looga baaqsan karaa loogana gudbi karaa xaaladahan ee qaramada midoobey ay sheegayso sidana loogu sameyn karaa sanduuq ka madax banaan hay-adaha qaramada midoobey oo markaas ay noqdaan markay dhibaatadan soo boodana loo adeegsan karo sanduuqaasi muslimiinta meel walba ay joogaan si ay u helaan dadka qaxootiyada lacagtaasi ah, ku xumaayo dhegeystayaasha weli waa dhegeysta ka qayb qaadan doontaan dhegeystayaal warka kadib adduun ee bahraale ka noqday inkastoo dhegeystayaal aad u tiro badan aan arkaya inay qayb qayb ee dabcan aad usoo beegsanayaan qadka sidoo kale isku cariirinayaan hal dhegeystayaal qadka sina intaan warkii weliba faadmo aan ku dubin dhegeystayaal kadibna aan isku soo laaban doona warka kadib dhegeystayaal aad u tiro badan ayaan fursada usiin doona si aan xal rasmi ah loogu helno arrintan qadka telefoonka ku jirta waa si dhow walaal magacaaga hal daqiiqa haysataa
halo waan ku maqlaa walaal magacaaga wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu hal daqiiqa haysata haya iisoo koob waan ka xumaa dhegeystaasi isagana soo beegso mar kalean leeyahay dhegeystayaal warkii waan isku soo noqon doona haddii ay bahraale ka noqdo waa tahay dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka oqoybari ayaa dhegeysanaysaan gabagabadii barnaamijkaan soo gaaray dhegeystayaal intaanan aanan soo gabagaabin barnaamijka dhegeystayaal aan soo qabto warbixin markaasi qaramada midoobay qaybteeda caruurta unisef ay soo saarto halka waxay kaga hadleysaa unisef oo ay kaashanayso howlwadanada iyo weliba ayaa kaalmo waxbarasho siisay caruur gaaraysa ilaa iyo boqol labaatan iyo saddex kun boqol shan iyo toban waana konton iyo sagaal kun waa konton iyo sagaal kun sagaal boqol labaatan iyo waa sagaal boqol labaatan iyo laba gabdhood ay yihiin halka wiilasha sidoo kale ay sare usii kacayaan marka loo reebo ama sare usii kaceen gabdhaha waana saameynta xoogan ay soo foos saameynta xoogan ay markaasi ku yeelanayso qeybta waxbarashada dalka soomaaliya soomaaliya diyaargarowga dib u furidda dugsiyada bisha bisha sebtembar waa soddon iyo laba ay sida markaas ay ku sheegeen macalimiinta dugsiyada hoose iyo kuwa markaasi sare ayaa gudi ahaan ay iskuga fiiriyeen iyadoo markaasi ay isla kaashan xubnaha guddiga waxbarashada bulshada ee c e c loo yaqaano si loo markaasi loo tababaro tallaabooyin kahortegida cudurka safarka covid sagaal iyo toban si caruurta saameyn xoogan aysan ugu imaanin dirada ayaa lagu saaray fariinta dirigelinta nadaafadda iyo sidoo kale brotocoolka covid sagaal iyo toban si loo hubiyo in dugsiyada raacaan tilmaamaha loo dejiyey ee ku aadan in ay waqtiyada caruurta iskuulada aadayaan si dhow loola socdo si loo yareeyo faafitaanka cudurka covid sagaaliyo toban intaa waxaa dheer in boqol afartan iyo waa boqol afartan oo konton iyo lix haween ah iyo weliba ka tirsan guddiga waxbarashada jaaliyadda ee puntland ay wax ka qabteen kabedelka higsiga noloshooda ama higsiga waxbarashada waxaa loo tababaray maamulka dugsiga arrimaha ilaalinta caruurta iyo weliba nadaafadda si kor loogu qaado tayada waxbarashada bulshada xubnaha guddigaasi si ay u buuxiyaan adeegyada waxbarashada iyo xaqiijinta ammaanka caruurta intaa waxaa si dheer sidaas sideed dugsi oo hoose waxayna ku xirnaayeen ilaa ilaha biyaha dabcan dabcan waxa ay sheegeen inay ilaha biyaha joogtada ah kuwaas oo xubin doona ama hubin doona ay hubin doonaan in la helo biyo nadiif ah oo lacabi oo markaasi la cabo oo markaasi la heli karo lagu heli karo meelaha kala duwan sida bari nugaal iyo gobolada markaasi mudug ee puntland sidaa daraadeed waxaa waa laba kun todoba boqol laba iyo toban oo boqol waa kun afar boqol labaatan iyo saddex ay gabdho ay yihiin oo carur ayaa markaasi ka faaideys ama ka faa'iideysan doonaan biyo biyaha oo aan markaasi ay tahay ilaalinta koowaad ee wax ay doonayaan inay ka qabtaan qaybta kala duwan ee sidoo kale unisef ee kaga hadashay dhegeysta waxaa kamid ah waxaa unisef taageertay baafin qoysas gaaraya ilaa kun laba boqol lix iyo toban caruur ah todobawaa todoba boqol iyo waa toddoba boqol iyo sagaal wiilal iyo shan boqol iyo toddoba gabdhood iyo saddex boqol sagaashan iyo saddex boqol sagaashan iyo shan aan cidna la soocin waa cidna aan la socon iyo sideed boqol koob iyo labaatan caruur kale maqan si guul leh ula midoobay qoysaskooda kadib taageero xoogan ay sameysay iyo wadajir wada shaqeyn ay hay-adda qaramada midoob qeybta unisef ay dadkooda caruurtaasi ugu soo celiyeen waa sida hadalka u dhageysta hay-adda ciidamada qalabka sida ay kooxda hubaysan c f g ayaa lagu wareejiyey unisef waxaana la dhigay xarun daryeel oo kumeer gaar ah dhegeystayaal muqdisho adeegyada dib dhexaalka ah caruurta ee hore ayaa sii socotay dabcan sida hay-adda qaramada midoobe ku sheegayso bishaynu soo dhaafnay waana bisha dhageyste agoost waxaana ay sheegaysaa in lix boqol iyo laba iyo soddon caruur ah oo aada u nugul ay wax looga qabtay dhanka helitaanka tababar xirfadeysan trooyin iyo weliba akhris qoris caafimaad maskaxda iyo taageero nafsiyan oo bulshada wax ku ool ah waxna kaga bedeli karto barnaamijka daryeelka hindisaha dugsiga nabadoon iyo wacyigelinta wacyiga halista ah wadar haan waa shan iyo toban kun saddex boqol lixdan toddoba qof shan koob iyo konton boqolkiiba iyaga markaas ay caruur ay yihiin hay-adda qaramada waxay sheegaysaa inay badbaadayaal aada isku dayeyso inay badbaadiso caruur aada u tiro badan oo ku leecan sidoo kale ku dhibaateysan waddanka soomaaliya weliba caasimada muqdisho kuna sheegayso inay tilaabo xoogan ay doonayso inay ka qaado kuna yareyso khatarta marba kusoo food saarto ama soo ay wajahaan caruurta waxaana ay sheegayaan in ay adeegyada nafsiyan ah ama qofka nafsigan ay kaga shaqeyn doonaan howlaha xoojinta dhaqaalaha caafimaadka maskaxda iyo sidoo kale howlaha taageerada nafsiga ah ee la gaaray ee shan kun sideed boqol lix qof oo markaasi saddex kun afartan iyo shan caruur ah iyo koob boqolki waa koob iyo konton boqolkiiba gabdho ay yihiin adeegyadan waxaa lagu bixiyaa latalin kooxeed sida hay-adda qaramada midoobey ay ku sheegayso hay-ada qeybta markaasi unisef ee caruurta u qaabilsan dhegeystayaal waxaana ay sheegayaan in ay kaalmaha iyo kaalinta ay doonayaan inay wax kaga qabtaan kuna horumariyaan sidoo kalena kaga gudbaan marxaladaha kala duwan khubarada waxay sheegayaan in adeegyada unisef ay horumarid ee ka tahay kooxaha faydhowrka iyoliba nadaafada iyoliba ee aaga ilaalinta caruurta mas-uuliyadda xoogan ay ka saaran tahay cid weriba ah iyo weliba dowladda iyadoo markaas isla kaashanayaan save the children awoodda markaas howlgalka ee kooxaha unisef ee ku hogaamineyso ayaa muhiim u ah ilaalinta iyo inay markaas ka shaqeeyaan howlgalka ee markaas wax looga ama loo badbaadinaya caruurta oo dhibaato xoogan ay ka haysto muddooyinkii u dambeysay kuwaasoo lagu sheegay inay aysan haysanin taageero aan ku filneen waxbarashada oo sidoo kale aada u liidato waddanka soomaaliya kuwaasay ku sheegayaan in kobaca sare ay doonayaan inay kaga qaataan iyadoo isla kaashanaya hayada save the children iyo sidoo kale unisef waxaana ay markaas baaqi kala duwan u dirayaan dadka dowladaha iyo kuwa markaas u xilsaaran deegaanada ama kuwa meerada waa meeyarada ee magaalooyinka waaweyn dhegeystayaal si ay loo dardargeliyo loogana dhaadhiciyo bulshada in caruurtaas kula dhammaan dib loogu celiyo si taageero buuxdana oga helaan hay-adda qaramada midobe qeybta caruurta u qaabilsan unisef unisef waxay sheegaysaa ee leedahay in taageero u doonayso inay u fidiso caruur riba ama qof weliba caruur ah oo u baahan waxbarashada sidii tayo ee reerka ama tayo leh ooga gaarsiin lahaayeen ama u heli lahaayeen caruurtaasi ayay markaasi ku raag joogtaa dhegeystayaal hay-adda qaramada midoobay sida warbixinteeda ay ku sheegayso dhegeystayaal weli idaacadda star f m ayaa dhegeysanaysaan dhegeysaa warbixino kala duwan ayaa markaasi dhegeysanaysaan iyo hay-adaha waxyaala qaar ay qoreen bal iminkana hay-adaha waxyaalaha ay ku qorayeen kuwa afghanistan iyo sidoo kale kuwa maymaar waxaan ku bilaabay dhanka afghanistan ocha waxay markaasi ku warantay in gurmadka bani-aadinimada uu kasii socdo wadanka oo dhan wadankaasi afghanistan barnaamijka cunada adduunka waxay gargaar cuno siisay dhibic sagaal milyan oo qof oo sanadkan isagoo iyadoo hal milyan oo qofna gaarsiisay inka badan ilaa saddex iyo toban kun oo metric tons oo cunto ah bishii sebtembar oo keliya ama bishan sebtembar oo keliya ururka caalamiga ee socdaalka ayaa ka dhisay bakhlaan oo ku taala waqooyiga afghanistan xarun bulsho si ay u isticmaalaan qiyaastii toddoba boqol oo qoys ururka wuxuu qiimeeyey baahiyada inka badan ilaa laba kun iyo shan boqol oo qof oo ku barakacay kaabuul sare bibakh iyo kundus iyo takhar kooxaha jawaabta deg deg ah ayaa sidoo kale ku bararay ma ku cararay dabcan dhanka dabcan sidoo kale ku barakacay dad gaaraya lixdan kun oo qof oo koob iyo sagaal iyo toban dhibaato sidoo kale kasoo dhibaato halkaasi ka taagneyd dhibaato ugu keenay cudurka koob iyo sagaal iyo toban kumanaan xarumood oo caafimaad ah ayaa laga taagay dhaqaalihiina sahayda caafimaadka iyo weliba mushaaraadkii shaqaalaha caafimaadkana waxqabadka deg dega ah ayaa loo baahan yahay si kor loogu qaado jawaabta caafimaadka iyo weliba ee kahortegidda burburka guud ee adeegyada daryeelka caafimaadka ee dalka hooste oo dhan ee afghanistan toddobaadkii hore ee iskuduwaha gargaarka dabcan deg dega ah martin grift waxa uu sii daayay lacag gaaraysa afartan iyo shan milyan oo ka mid ah sanduuqa waxqaqabashada deg dega ah ee qaramada midoobay si looga hortago in nidaamka daryeelka caafimaadka afghanistan uu burburo maalgelin dheeraad ah ayaa loo baahan yahay si kor loogu qaado jawaabta qaramada midoobey waxay ku boorinaysaa deeq bixiyaasha inay ka taageeraan codsigiin ah ee flashka ee lacag flash cash ee lacag ahaan loo siiyo lix boqol iyo lix milyan oo dollarka mareykanka si gargaar deg deg ah ugu helaan koob iyo toban milyan oo qof afartii bilood ee soo socota sida warbixin ay kusoo saartay qeyd qaramada midoobey ku sheegayso maymaar waxay sidoo kale wajahaysaa dhibaato bini-aadinimo oo ay ugu sii dartay cawaaqib ah cudurka covid sagaal iyo toban iyo weliba dhacdooyinkii ka dambeeyay kowdii febraayo ee sanadka labada kun koob iyo labaatanka ilaa iyo saddex milyan oo qof ayaa u baahan gargaar bini-aadinimo oo ay ku jiraan laba milyan oo qof oo dheeraad ah oo la aqoonsan tan iyo kowdii febraayo ee sanadkan dadka aadku nugul ayaa weli ah qoysas ku nool magaalooyinka iyo weliba daafaha magaalada gaar ahaana yangon sida warbixin waa yangon iyo weliba mandalay iyo sidoo kale dadka ay saameeyeen iskahormaadyada koonfur bari ee galbeedka maymaar inka badan ilaa iyo laba boqol labaatan kun oo qof ayaa gudaha ku barakacay iskahormaadyo baysan iyo sidoo kale guud ahaan amni darada tan iyo kowdii febraayo meelaha sida aadka loo saameeyey waxaa ka mid tahay kashin shan waa kashin shan jin kayah iyo sidoo kale kayin iyo magaalooyinka ku dhow ee sanjong iyo mangwey inkastoo ay qoysaska qaarkood ay ku noqdeen meelihii ay ka yimaadeen qaar ka mid ah ayaa weli ku nool xaado markaasi qallabsan oo ay ka mid yihiin howdka macmalka ee meelaha fogfog oo inta badan aan heli aan helin adeegyada asaasiga oo ay ku jiraan hoyiga iyo waxbarashada aan cuntada ahayn xaaladaha gobolka rakiin rakiin waxaa weli markaas degan inkastoo xaaladu ay weli tahay mid cakiran cuntayarada ayaa noqonaysa walaac iyo sii kordhays iyadoo loo shaqeynayo loo shaqeynayo cuncunyarida ka jirta goobaha barakacayaasha bulshooyinka waqooyi shan rakiin inay sare usii kacda dhegeysa sida warbixinta ay ku sheegayso faafida cudurka covid sagaal iyo toban ayaa si qoto dheer looga walaacsan yahay ilaa iyo afar iyo labaatankii sebtembar inka badan afar boqol iyo konton waa afar boqol konton iyo konton iyo shan kun oo xaaladood iyo toddoba iyo toban kun oo dhimasho ah ayaa laga soo sheegay waxayna u badan tahay in tirooyinkii ay intaasi ka badan yihiin iyadoo ay ugu wacan tahay awoodda tijaabinta ee dalkaasi gudihiisa qaramada midoobay iyo weliba waa howlwadanada bini-aadinimada ayaa ka sheegayaa ka shaqeeya ama ka shaqeeyay sidii ay uga jawaabi lahaayeen saameynta barakaca socda cunayarida iyo weliba sii kordhay iyadoo covid sagaal iyo toban si kastaba ha ahaatee caqabadaha si socda ee helitaanka dadka u baahan ayaa weli markaasi caqabad aas-aasi ah oo ay u wacan tahay nabadgelyada xumada socoto carqaladaha xafiisyada iyo sidoo kale carqalaynta nidaamyada bangiyada arrimahan isdabajiitamaya ku sheegtay inay u baahan tahay inay maymaar wax loogu qabto sida hay-adda qaramada midoobey ku sheegayso inkastoo ay jiraan caqabado haddana jawaabta bini-aadanimada ay sii socoto tusaale ahaana laga bilaabo maaj oo bilihii markaasi maarso iyo bishan bilahan markaas aynu ku guda jirno sanadkan ina markaasi barnaamijka cuntada adduunka wuxuu taageerayaa inka badan siddeed boqol oo kun oo qof oo aadka ugu nugul wax kaqabashada dadka aadka ugu nugul una baahan in wax looga qabto noloshooda sida warbixinta ay qaramada midoobey ku sheegtay hay-adda cunada adduunka ee w f b dhegeystayaal una soo maraysa hay-adda u n ocha idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal halkaas kusoo afmeeraya barnaamijka hogaanka saakay sideedii qadar afartan daqiiqa habadii noo soo gala taarikhda haddana saacadda waxay ku taagantay tobankii soddon barqanimo aada ay u mahadsan yihiin dhegeystayaasha sida quruxda badan aan iskula socnay inay dhegeysanayeen fikirkooda aragtidana dhammaan barnaamijka igu dhibanayaan dhegeystaan barnaamijka waxaa soo saaray la socodsin anigu ah yuusuf bakad adigana xubin ama kaalin ayaa ka ahayd dhegeystayaal inta ka hor waxay naga tahay sidaasi nabadgelya dhegeystayaasha qaar ayaa markaasi u mahadcelinaya kuwa markaasi fikirkooda aragtida ka dhiibtay sida maxamed qorana gaarisa maxamed jubba gaarisa sidoo kale soomane oo markaasi maxamuud yunis ku sugan asana balambara cusmaan sheekh maxamed oo ife ku sugan oo lamar ka qayb qaatay iyo maxamed tabane gaarisa ku sugan maxamuud xuseen masalaani iyo sidoo kale faarax maxamed oo asagana siday ku sugan dhammaan dhegeystayaasha aad baan uga mahad celinaya sida quruxda badan ay fikirkooda aragtida igu dhiibteen inkastoo ii suurtagelin inaan dhegeystayaasha qaadka telefoonada u furo goordhowna waxaad maqli doontaan barnaamijkii ila wadaag dhegeystayaal hadduu ee bahraan ka noqdo laakiin inta ka hore sidaasi macsalaamo mawjadaha iska bedelin han iska wicinin waana isku soo xiisi doonaa ilaa maalinta berito insha allah xaaladda dalka barnaamijka diiradda ku saari doona inta ka hore yuusuf bakad wuxuu leeyahay dhegeystayaashiisa sidaasi nabadgelyo salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu mahadsanediin meel walbaa joogtaan